asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan halkan oo sta f m codka gobolka waqooyi bari waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada laba subax walba isniin ilaa jimca ayaad ka dhegeystaan warbaahintasta waxaanu ku eegnaa wargeysyada ama qaar ka mida wargeysyada kasoo baxa dalka iyo waxyaabaha ugu xiisaha badan ay qorayaan subaxani labada wargeese kale ah daily nation iyo the standard ayaanu markaasi eegi doonaa dhammaantiin subax wanaagsan ayaanu idin leenahay waxaan idiin soo jeedin doonaa anigoo musaab ismaaciil iyo weliba yuusuf bakat waxaan ku bilaabayaa subaxnii wargeeska daily nation akhyaaray iyo waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee subaxani uu qorayo bogga ugu hore wargeyska daily nation waxa uu soo qaatay sawirka madaxweyne uhuru kenyatta waxauna leeyahay madaxweynaha oo mar kale awoodiisa tijaabinaya ayuu ku tijaabinaya waxaa leeyahay qaar ka mid a xildhibaanada iyagu daacadda u ah madaxweyne ku-xigeenka ayaa iminka la beegsanaya waxaana la doonayaa in laga saaro waa hogaanka guddiyada baarlamaanka dalka bogga shanaad ee wargeyska iyo warbixintaasi oo faahfaahsani ku qoraya wargeyska aanu tagno halkaasi wargeysku waxuu leeyahay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ayaa waxa uu amray in ugu yaraan shan xildhibaan laga qaado ama laga xayuubiyo xilka guddoomiyaha guddiyada baarlamaanka kuwaas oo la sheegay in ay daacadnimadoodii kala laabteen xisbiga jubli isla markaana iminka u weecdeen dhanka madaxweyne ku-xigeenka william ruuto waxaa leeyahay iyadoo doorashadu ay ka harsan tahay keliya wax ka yar lix bilood ama ama arahdee doorashada ka harsan tahay dabcan lix bilood uu wargeesku leeyahay ayaa waxaa haddana madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu iminka danaynaya ayaa la yidhi in uu xisbigiisa jubli ama xisbiguu hogaamiyo isbahaysi la samaysto midka o d m ee raila odinga waxaa wargeesku uu leeyahay qaar ka mida xildhibaanadaasi iyagu la doonayo in laga xayuubiyo xilka guddoominimo ee guddiyada baarlamaanka waxaa ka mid a david gikaria oo laga soo doortay beriga nakuru waxaa ka mid a kato olemetito oo laga soo doortay loytigtig sidoo kale waxaa ka mid a haweeneyda laga soo doortay laikipia oo lagu magacaabo catharine waruguru cali wario oo laga soo doortay bura ayaa ka mid ah kareke mbiku oo mara laga soo doortay ayaa ka mid ah rashid mwashetan isna lungalunga ayaa laga soo doortay iyo sidoo kale william kisang oo laga soo doortay marakwet amaba galbeedka marakwet ayaa ka mid ah qaar ka mid a xildhibaanadaasi iyagu la beegsanayo lana doonayo in laga xayuubiyo xilka guddoomiyenimo ee guddiyada ay kala hogaaminayaan gudaha baarlamaanka ee dalka dhegeystayaal waxaana leeyahay madaxweynaha ayaa iminka amray in iminkaba ay caddeeyaan sababaha ay daacadnimadoodii iyo looyalnimadoodii ogala laabteen xisbiga jubli oo ay iminka daacad ugu yihiin dhanka garab ee william ruuto madaxweyne ku-xigeenka dalka waana sababaha laleeyahay iminka iyagu lagu beegsanayo xogeyaha guud ee xisbiga jubli rafael tuju ayaa warqad si toosa ugu qoraya leeyahay xildhibaanadani si ay u caddeeyaan waa sababaha ka dambeysay in ay daacadnimadoodu xisbigaasi iyo dhanka madaxweyne uhuru kenyatta kala laabtaan waa warbixinta ugu weyn ee maanta uu daabacayo wargeeska daily nation oo ku saabsan midaasi madaxweynaha dalka uu isagu amrayo in xildhibaanadaasi laga xayoobiyo xilka guddoominimo ee guddiyada baarlamaanku ay ka hayaan warbixinta xigtaan soo qabanno b b i ayay ku saabsan tahay dabcan shalay waxaa maxkamadda si toosa u bilowday dhegeysiga dacwadan la doonayo in dib lagu soo nooleeyo geedi socodkii wax looga bedeli rabay dastuurka dalka ee b b i waxaa garwadeen ka ahaa madaxweyne uhuru kenyatta iyo madaxa xisbiga odm raila odinga waxaana leeyahay maalintii shalay heed waxaa dowladdu si weyn ee isku difaacday ayaa leeyahay ama u difaacday waa sharcinimada iyo weliba wanaagga b b i ayay si weyn dowladda shalay u difaacday ayaa leedahay maxkamadda ayayna si weyn uga difacday iyadoo qareenadeeda waa qareenada dowladdu ay si weyn u difaacayeen maalinkii shalay heed waxaana leeyahay iminka qareenada ayaa ku doodaya in arintaasi amaba guud ahaan geedi socodkaasi b b i uu ahaa mid sharci ah oo ay ahayn in la laalo ayuu wargeesku leeyahay bogga toddobaad ayaa warbixintaasi oo faahfaahsan ku qorayaa wargeyska dhegeystayaal waxaana uu soo qaatay sawirada qaar ka mid ah qareenadaasi iyagu u doodaya dhanka dowladda waxaana leeyahay iminka waxay si aada ugu ololeynayaan amaba ugu ilka soofeysanayaan in dib loo soo nooleeyo mar kale waa warbixinta iyo geedi socodkii b b i waa sidoo kale xeerlaalyaha guud ee waddanka paul kihara ayaa ka mid ah dadka iyagu sida weyn ugu loolamaya amaba dhanka dowladda ugu doodaya iyaguna markaas rajeynaya ama doonaya in dib loo soo nooleeyo waxayna ku doodayaan sababo kala duwan oo ay leeyihiin waa in b b i mar kale dib loo soo nooleeyo oo maxkamadda ugu sarreysa waddanka supreme court oo iminka ka doodaysa arrimahaasi ay tahay in ay laasho go-aamadii maxkamadihii ka soo baxay hore kuwaasi oo meesha looga saaray guud ahaan geedi socodka b b i aanu kusii soconno dabcan dhegeysiga dacwadaasi ama kiiskaasi maanta ayuu sii socon doonaa ilamaa berito ayuu geli doonaa aan weegi doonaa waxaa ka soo baxa si dhow ayaanu isha loogu hayaa guud ahaan arrimahaasi hagaag dib aan ama hore ugu sii soconno wargeyska daily nation warbixinta xigta waxay ku saabsan tahay ganacsada jimi wanjigi maalinkii shalay aheyd galabtii ayaa la xiray ama xabsiga loo taxaabay toban iyo toddoba saacadood ayay saraakiisha booliska iyagu taagnaayeen weliba kuwa sida gaarkaa ee la dagaala dhanka argagixisada e t p loo yaqaano ayaa waxaa laleeyahay gurigiisa ayay toban iyo toddoba saacadood taagnaayeen bogga lixaad ayuu wargeyska ku qorayaa warbixintaasi oo faahfaahsan jimi wanjigi waxaa lagu eedeeyay ayaa leeyahay in uu dhul si aan sife aan sharci ahayn markaasi ku iibiyey waa afar boqol oo milyan oo shilinka dalka dhul ku kacaya ayaa loo haystaa ayay leeyihiin amaba lagu eedeynaya ayaa laleeyahay waxaana shalay xili dambe loo taxaabay xabsiga isaga oo dhowr maalmo dhowr saacadood oo in ka badan toban iyo toddoba saacadood uu ku jiray gurigiisa amaba hoygiisa ku yaal xaafadda westlands ayuu markaasi waxaa leeyahay uu ku jiray isagoo gacmaha markaasi laga jaabadiyey ayaana la geeyey xarunta kamukunji police station ee magaalada tani nairobi waxaana laga soo qabtay xaafadiisa quacha house oo ku taal parklands aan rahde ku taallaa xaafadiisaasi laga soo qabtay dhegeystayaal aanu kusii soconno weli wargeyska waxaanu kusii soconaynaa wargeyska daily nation qodobka xiga amaba warbixinta kale ee uu maanta qorayo waa webiga waxaa laleeyahay yaala ama river yaala ayaa waxaa laga helay waa dhankaasi iyo meydad ayaa laleeyahay wargeysku bogga toban iyo labaad ayuu ku qorayaa warbixintaasi oo faahfaahsan bal aynu taagno waxaa leeyahay maalmihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay sidoo kale isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa halkaasi laga helayay dhowr meyd ayaa leeyahay oo dhul sababaya sababanaya webigaasi iyada oo markaasi laleeyahay dad aan weli la aqoonsanin ayaa webigaasi laga helay halkaa kuwo qaar ay leeyihiin waxaa ay ka mid ah dadkaasi oo dad iyagu la dilay oo extrajudicial killing ee ka mid ah ayaa leeyahay iminka yuusuf ayaan ku wareejin doonaa dhegeystayaal laakiin warbixinta ugu dambe wargeyska uu qorayo waxay ku saabsan tahay dhankaasi iyo guddiga adeega waa guddiga qaran macalimiinta naat kuwaas oo ama ururka ay ku midaysan yihiin macalimiinta naat loo yaqaano waxaa leeyahay boqol iyo konton kun oo macalimiin ah ay doonayaan in markaasi ururkaasi xubin ka soo noqdo boqol iyo konton macalimiin ah ayaa lay daneynayaan ururkaasi in xubinnimadoodu ay ku soo biiriyaan ururkaasi naat waxaana imikaba warqado si toosa loogu diraya leeyahay qaar ka mid ah macalimiintaasi iyagu la doonaya inay ku soo biiraan xubinnimada ururkaasi macalimiinta ururka macalimiinta ee loo yaqaano naat dhegeystayaal oo xaabi ugu xiisaha badnaa ama ugu weynaa subaxna u daabacaya wargeyska daily nation iminka yuusuf iyo wargeyska the standard ayaan u eegaynaa dhegeystayaal
waa tahay muscab aad waad mahadsan tahay wargeyska the standard saaka waxyaala uu qorayo waxaa ka mid a dhegeysta wargeyska the standard bogiisa halkan wuxuu saaka xiibaana uga dhigay madaxweynaha uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga waxay haystaan leeyahay hashi dabcan hal gantaal ah ama hal xabad ah oo markaas ay gamayaan ayna ku dabcan ay doonayaan inay ku badbaadiyaan guddiga dubeshiisiinta mideynta shacabka ee maxkamadda ugu sare dalka supreme court imikan taalo waxaana markaasi shalay loo furay iyadoo waqtiyada markaasi dhinacyada kala duwan waqtiyada ay isku haysteen laakiin dooda ayaa markaasi dood si toosa u bilaabanaysa iyadoo laisku haysto tolow sidee ku dambeyn doontaa iyadoo maxkamadii dabcan maxkamadda ugu sare imikan ay taalla soona gudbiyeen racfaan horaan ay ka qabsadeen kadib markii maxkamadda racfaanka ay ku tilmaamtay kuna sheegtay in waxba kama jiraan ay tahay dabcan warbixinta b b ida taasoo sheegeen in aan loo dhammaystirnayn ama sidii la rabay aysan loo raacin hanaanka wargeyska bogiisa lixaad iyo toddobaad waxaana markaas imikan ay haystaan uhuru iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga xabadii ugu dambeysay ay ku dili lahaayeen ama sidoo kale ay ku badbaadin lahaayeen dhegeystayaal waxaana dhinacyada kala duwan ayagana ay doonayaan in ay si hufnaan ah cadaalad ah maxkamadda ugu sare ay markaasi ay kaga soo baxdo kaalinteeda ayna ku dhexdhexaadiso dhegeysa sida wargeyska bogiisa lixaad iyo toddobaad saaka wargeyska uu qoray wargeyska the standard madaxa xisbiga u d a waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto sida wargeyska bogiisa afar iyo tobanaad wargeyska the standard saaka uu qoray wuxuu leeyahay wargeyska iyadoo waraaqib ay u qoreen madaxweyneha uhuru kenyatta sidoo kalena maxkamadda ugu sare ee waa maxkamadda caalamiga ee i c c maxkamadda deheg waa tan caalamiga ee dunida ay markaas u qoreen in markaasi la doonayo in la carqaladeeyo doorashadiisa ama kambaynkiisa sanada labada kun labaiy labaatanka sida markaasi ay qaar ku anducunayaan xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaana markaasi sheegayaan inay leeyihiin in markaasi amniga uu asaga ay kaalin ka saaran tahay madaxweyne uhuru kenyatta sidoo kale laga doonayo in xasilooni wadanka uu ku yigliilo ama sidoo kale uu ku wado haddii taasi aysan ay dhici weysan wuxuu leeyahay waxaa dhibka markaasi wadanka dib ugu laaban doonaa dhibaato hor leh sida labada kun toddobadii labada kun sideedii intaasu ilaa iyo kun iyo shan boqol oo qof ay ku dhinteen warqada ay qoreen guddiga ama sidoo kale madaxda xisbiga o d m uu horkacayo johnson mudama iyo sidoo kale gabadha markaasi xidana xubinta ka ah guddiga dabcan waa xisbiga u d a ama xisbiga uda ee madaxweyne uhuru kenyatta waxaana markaasi ka codsanayaan in baaritaano markaas aan lagu sameynin dhibaato kasoo gaartay madaxweyne ku-xigeenka ololihiisa siyaasadda sida kandhool ilaa iyo afar ama shan ayaa lagu sheegay in dhibaato ay kasoo gaartay sidoo kalena indhaha ay ka qabsadeen laamaha ammaanka oo sidoo kale wax baaritaana aysan ku sameynin sida wargeyska bogiisa afar iyo tobnaad uu qoray saaka waxaana laga codsanayaa madaxda markaas ugu sare ama sidoo kale madaxweyne uhuru kenyatta in arrintan markaasi uu faraha u kala baxo sidoo kalena uu markaasi xoog iyo awood uusan loogu sheeganin doorashada in markaasi lagu soo geliyo madaxa xisbiga o d m raila odinga sida wargeyska bogiisa afar iyo tobnaad saaka uu qorayo wargeyska waxaa sidoo kale uu qorayaa dhegeystayaal goorna uu dhegeystayaasha farsadan u siin doono waxaa leeyahay sidee ku dhacda in markaasi la jabsado ama sidoo kale quwadda ama sidoo kale adeega korontada in markaasi biilalka qofka ay sare usi kacdo waxaana markaasi la sheegaya waa hanaan markaasi laiskugu dhaco ama sistemka ay ku dhacaan gudi dabcan waa kooxda markaasi korontada ee kenya power wargeyska bogiisa sagaal labaatanaada saaka biilalka sare usii kacayaan laakiin dadka ma dareensano laakiin waxaa la sheegayaa in hatooyo ay ku jirto waa kooxda markaasi korontada ee kenya power waxaana wargeyska uu leeyahay sidee markaasi qadkaas ama arintaasi ay u dhici kartaa wargeyska bogiisa sagaal labaatanaad wargeyska sidoo kale halkan bogiisa afaraad wuxuu qorayaa dhegeystayaal arrinta ku saabsan dhibaatada iyo weliba meydadka markaasi la tuurayo ama sidoo kale meelaha qaar lagu diro iyadoo dadka la dilayo sidoo kale dirdil xoogan loo geysanayo farahana sidoo kale laga jarayo sida waxaana markaasi la sheegayaa qofka in faraha looga gubayo acid waxa loo yaqaano dhegeystayaal waxyaalaha markaasi dhibaato qofka u keeni karo haddaba warbixin wargeyska saaka uu ka qoro dheer kadib markii la arkay meydad markaasi rivadyaal ah ee lagu arkay kadib markii lagu wargeliyey kooxda markaas xuquuqul aadanaha ee markaas u doodo waxaa wargeyska uu leeyahay warbixina uu kasoo qalay dadka markaasi kaysaska abduction cases ama dadka markaas afduubka loo geysto ayuu wargeyska halkan ku qaray wuxuu leeyahay riboortyada labada kun iyo labaatankii lasoo saaray lixdan iyo sagaal kun lix boqol afartan iyo shan kun waa lixdan iyo sagaal kun lix boqol afartan iyo shan qof ayaa markaasi kiisaskooda lasoo saaray waxaa leeyahay dadka markaasi guryaha markaas isku dila ama sidoo kale digilitaanka kiisaska afar dhibic todoba waa afar dhibic todoba boqolkiiba la sheegay halka dadka musuq maasuqa laba dhibic saddex boqolkiiba onface against morality abduction caseska waxaa lagu sheegay in sare uu yahay wadanka saddex dhibic waa saddex iyo toban dhibic todoba boqolkiiba sida markaas wargeyska saaka uu qorayo labadii kun ayaa markaasi kasii darneed oo lagu sheegay boqolkiiba toddobaatan iyo kow oo markaasi dabcan la xarinaya xirashada ama sidoo kale la xirayo dadka afduubka links markaasi la leh waxaa lagu xiray toddobaatan iyo qof ayaa mar toddobaatan iyo kow qof ayaa la xiray labada kun sagaal iyo tobankii kenya ayaa markaasi dadka lala baxaya afduubashada ayaa markaasi sare usii kacday muddooyinka ugu dambeeye ayaa kenyaanka mudhacba xoogan ka qabaan taasoo markaasi loogu aaneynayo kooxda dabcan waaxda ammaanka ee in ay markaasi arrintan ay iyada ka dambeyso sida marka wargeyska saaquu qorayo waxaana leeyahay weli ma kala caddo sababtu ay arintan abduubka ay u dhacaan iyadoo sidoo kale hanaanka aan loo maraynin ee maxkamadeyntu dadka waxaa la sheegayaa saaxiibada ah ayaa markaasi lisku adeegsadaa waxaana sidoo kale kamid ah dadka strangerska ah ama dadka markaas meelaha magaalooyinka kale ku cusub waxaa sidoo kale kamid a qeybta markaasi saaxiibnimada jeceelka ayaa markaas iyo weliba dhanka qoyska ah ayaa markaasi kamid ah meelaha markaas iskula baxayo iyo sidoo kale dhanka dembiyada markaasi lagula kaco ama dembiyada dadka gangska ay markaasi sameeyaan warbixinta saaka wuxuu qorayaa ilaa iyo toddoba iyo toban markaasi meydad ah ayaa lasoo saaray laga soo saaray sanadka sanadkii hore dabcan webiyada kala duwan ama sidoo kale meelaha kala duwan dadka laga soo saarayo taasi ilaa hadda markaasi aan jawaabteeda rasmiga la helin waxaana la sheegayaa in waxda u doodo xuquuqul aadanaha ama xuquuqul insaanka ah ay doonayso in baaritaana ay markaasi ku sameyso bal sababta iyo halkaa markaasi ay ka dambeyso iyadoo adeegsanayso ama doonayso inay la shaqeyso waaxda dhegeystayaal dambi baarista ee dalka wargeyska bogiisa afraad halkan wuxuu qorayaa dabcan xisbiga amani national congress a n c xildhibaanadiisa markaasi oo aan markaasi go-aano ka gaadin in ay ka qeybgeli doonaan xisbiga kulankiisa markaasi uu qabsanayo hadda dhegeystayaal waxaana la sheegaya kulanka in uu qabsan doono xisbiga a n c sida horaan uu iclaamiyo qaar ayaa laleeyahay waxay markaasi doonayaan inay kasoo horjeestaan halka qaarna ay doonayaan in ay sidoo kale ka qeyb galaan laakiin weli ma kala caddo iyadoo qaar ka mid ah xirdejiyaasha xisbiga a n c ka tirsan ay markaasi doonayaan inay ka qeyb galaan kulankaasi waxaana waa marka uu sheegay xisbiga a n c musale mudhabadi in uu noqon doonto maalinta ee sharaxaadiisa rasmiga kala bixi doonto inkastoo weli aan la kala cadeynin laakiin dhinaca ayuu savula iyo weliba coswero dhinac dhigiisa christopher asek ayaa weli markaasi diidan mitinka ama kulanka markaasi doonayo in bomas uu ka dhaco waxaana zimiyo la umoja ee markaasi safula iyo ninka kale ay taageerayaan ee madax xisbiga a n c laakiin dhanka western waxaa markaasi la sheegayaa in qaarkood ay aada doonayaan inay iskugu soo baxaan sidoo kale iskugu imaadaan haddaba william rutoga ma ku qeybgeli doonaa iyadoo markaas cabsi weyn laga qabo in musale mudhabadi uu ku biiro madaxa xisbiga u d a doorashada soo socoto doorashada markaasi bisha sideedaad ee labada kun iyo labaiy labaatanka sanadkan bisha sideedaad ee dhici doonto dhegeystayaal iyadoo sidoo kale wanwaan markaas laga qabo laakiin waxay ku adkeysanayaan insan markaasi ay la shaqeyn karin madaxa xisbiga o d m raila odinga ninka ganacsadaha weyn ee jimi wajiki ayaa isagana shalay markaasi gurigiisa laga qabtay isagoo sheegay in xafiisyada dhammaan wadanka ama wadanka uu dhammaan doonaya inuu ka kala furo xisbiga o d m wuxuuna sheegay inuu doonaya inuu ku tartamo xisbiga o d m wuxuu leeyahy waa in markaasi kala rareeb aan markaasi loo sameey xisbiga o d m asaga iyo raila odinga waa ninka ganacsadaha waa ninka markaasi taakulan jiro xisbiga o d m raila odinga laba sanadihii u dambeeyey dhegeystayaal waxaana doorashooyinka wadanka markaasi ka dhacayay iyadoo shalay kooxda ama kuwa loo yaqaano u kuwa argagixisada ee iminkan markaasi loo adeegsado in ay markaasi falalka dembiyada kuwa markaasi loogu shakiyay ay soo qabtaan sida jimi wanjiki shalay wargeyska uu ku qorayo in markaasi loo adeegsado ciidamada antitera dhegeystayaal wargeyska bogiisa laba tobanaad ayaa qoraya halkaas ay taageerayaashiisa guriga uu degan yahay meesha halka laga qabtay iskugu soo baxeen dhegeyst laakiin waxaa laga qabtay ama loogu qabtay kamakunji police station dhegeystayaal wargeyska boggiisa laba iyo tobnaad ayaa qoraya saaka dhegeystayaal wargeyska the standard eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal bal dhegeystaha warqadka telefoonka saaka sida kusoo kaakaceen kuwa bariistan dhegeystayaasha maqalka idaacadda ayaa qeybka ah dhegeysta dhammaantiin subax wanaagsan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber sagaal eber hal waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qadadka telefoonada ayaa iminkan balsinaya muscabow dhegeystaha warqadka telefoonka ku jira iyo halkuu ku sugan yahay deegaankiisa soo dhow walaal magacaaga waana ku salaamaya soox wanaagsan asalaamu calaykum yusuf bakar wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu rashiid bumwani soo dhowo
baadi waa walaalo nabad baa damcaad baa la ficin nabad baa lagu soo kaacay mhm
jooga waa fiican yahay wadankeenana roobab waa laga helay laakiin madeera baa cabaadaysa ilaahay roob baa siin baa leen walaakay aad iyo aad waa maasan tahay dhegeystaha kale qadka telefoonka wuu maasan yahay xigaha kale star f m hallow hallow star f m
اهلا وسهلا عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu عبد الناصر بناي ولا الله سلام cabdinasir banaane saakase lagu yahay saa kusoo kaakacdeen هي الحمد لله ولا الله صفي عن النبض براقي بشر سبحان رب هبين هر mhm
دور انت نوهر انا نفتان يا العن وقول كلام ودي كلام aad iyo aad وصفي عن والله في اللي حد بس قال shukran aad baad maasantahay naasir dhegeystaha kale qadka telefoonka star f m hallow
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
محمد ثواني قارس عليك ابو maxamed tabane dhekaabure gaarisahaye soo dhow
صاحب ويدقنت ما شاء الله haye maxaad al haysaan saaka dheeree dhekaabure gaarisa
مرتيانجي بعد ما ما المغرب ما عندي كاس maanta waa run mutyaangia la filayaa sax dhegeystaha kale qadka telefoonka uu maasan yahay dhekaaburayo xigaha kale star f m hallow
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu subax wanaagsan soo dhow waanu ku salaamayaa
in badan anan walaalqaalaya aad baan ku salaamayaa shukran
adiga
mhm halo bintu ku maqlaya haye
maasha allah Mhm.
ahli goortaan ka joogo faahfaahna dhankaas iyo ababariga caafimaadka aadmigu waa okay dhanka ganacsiga maasha allah skuuriska sidoo kale wax qali buuq aan maqli madiisa alla subxaana watacaala soo ugu talgalin mhm aniga waan qabowsan roob waan helna mandheerna alla subxaana watacaala aan uga baryeena in aynu allah soo qaboojiyo walaalqaalaya aad baan idin salaamaya insha allah waxaa tahay xigaha kale qadka telefoonka star f m hallow hallow star f m
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
حليم سلام مندير توشيد macalimo salaad mandheera township haye
الحمد لله نحريص إلهي قبنا maxaa hadal haysaan
maasha allah dugsiyaha isduulada waa la kala aaday dhib kale ma jira wax hadda zaa'id jirin malaha alxamdulilah saan iyo ka fiican allah na siiyo aamiin xigaha kale qadka telefoonka star f m hallow waa ku salaamaya magacaaga وعليكم السلام سيتي waan fiicannahay alxamdulilah tamaam ma- dhankaada
والله هذا مسؤول الحمد لله نوعي ومحمد ابراهيم محمد وقارس عليه كاونتي مدرعه maneerase lagu yahay
مدارة الحمد لله ولو في عين نبض لو سو كعاي قولي وحبرشة جناح سيجا ولا هذي كلية عن الله برينا إنه رب نفسي mhm
إن عوار بدل ما جرتو إن الحمد لله إلي أنا بس وجارو mhm نرتاح على أنت وأنت إذا كان عادي هذا بكم هذين waa tahay
halow waa ku salaamaya soox wanaagsan
wanaagsanoo waan walaal seeta alxamdulilah tamaam ma ee, halkee magacaaga
waa cabdiftaaxoo kaasoo wacayo xagar dheer aad fatix xagar dheerase lagu yahay
nabad baa lagu waabariistay haye
alxamdulilah calaa kulli xaal wanaag baa loo fiican yahay maxaa isu keentay inoo hadal haysaan
nabad iyo barwaaqo iyo caafimaad baa la hadal hayaa mhm
adiga seeta
waa tahay muscab haye
waa fiican noolal maasha allah waa mahadsan tahay dhegeystayaasha kale aan siiyo fursadda ee dhankaasi iyo wicitaanka ku jira xigahan siiyo subax wanaagsan hallo ee ka gudbeynaa hallo star f m السلام عليكم مصعب wacalaykum asalaam xuseen
حسين علي عبدي ونبض يا برواقو haye xagar dheer subaxan see lagu yahay بس بس بس بس اسكولك وبيننا ان تحت انا حاجه ويكل سعوتا الهي ونا بريسي قوه بدنا جوي ودقيه مقرب si wanaagsan
marka caalamulsaan nabad allah nooga dhigan layna doorashada xagga xagga afrika ha xorowdo aamiin aad baa mahadsan tahay xuseen hallo السلام wacalaykum عليكم asalaam waraxma
waxna walaal waxaan wanaagsan walaal magacaaga inoo sheeg
qoyo waxay rabtay jeer haye wajeer inooga waran ruqya subaxan maasha allah ilaahay baa mahadiskala cawo bare gaadiid ganacsiga socod maasha allah alxamdulilah mhm laakiin cilad xagga korontanayd habo idaacadda waxdir waan haysan laakiin hadda way naga maqan tahay alxamdulillah laakiin ilaahay baa mahadistay Waa gartay.
leeyahay idinka dhegeystayaasha maantiin waana wanaagsan aad baa mahadsan tahay subax wanaagsan magacaaga inoo sheeg
axmedey waxaa la yidhi maanta matiyanga imaanaa gaarisa si wanaagsan waxaan ka codsanayna ciyaarka loo sii kibaana ciyaarka kibaana la-aan waa waa waa dhibaatada shaqa Da- male jaamacad maalinkaas dad matiyanga dhimad maad kulligood ciyaarkaas safar ku soo ma hadda Da- sareena waa mahadsan tahay saaxiib hallo hallo star f m asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
muuse aad baan idin salaamay adiga isku tub waanu kaa qaadnay saaxiib
aad baan u salaamay alxamdulilah aha intee joogtaa magacaaga inoo sheeg Ah, roobla isli haye islii dhankaa ka joogto iyo subaxani Ah, subaxa iyo dhankan ka jooga alxamdulilah waa la qabow yahay roob waa da-ay Eh, iskuuladii iyo dugsiyadii waa la aaday alxamdulilah nabadgelyada iyo caafimaadka waa xagga sare wax cabasha oo saayida ma jiraan Mhm.
Eh, maqalka idaacadduna waa okay aad baa mahadsan tahay roble
sidoo kale walaal aad baan u salaamay dhegeystayaasha waa mahadsan tahay dhegeystayaasha ugu dambe aan siiyo dhantaan qadka ka bixin hallo
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
وعليكم السلام وعمر خير رجل ما لما درع oo kusoo dhaweynaa mandheera ee subaxan akhyaar
الحمد لله سوى انا وناسنا كوا درسني أها.
لا انا بدي ما نسي aha جناعتي وحبرشي وحبا اوكي واي عد مقل كير اوكي واي waan gartay ومتعب فيه وسلام يا يوسف بك الدمان انت ساتم ارنو سلام waa mahadsantahy saaxiib waanu kaa qaadnay dhegeysta ugu dambe fursadaan u siino barnaamijka ayuu ahaa akhyaar asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulan wacan oo wanaagsan dhammaantiin gobol baa joogtaan iyo sulbaaduna maqlisaan halkan waa sta f m codka gobolka waqooyi bari waa subaxnimo arbaca taaradu waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha koowaad ee janaayo sannada labada kun laba iyo labaatanka goor sheegtu waxay tilmaamaysaa saddeedii qadar shan iyo soddon daqiiqo oo subaxnimo si toosa waxaan u gudagelaynaa barnaamijka hogaanka xaaladda dalka arbaco walba hadaan oo kale ayaad ka dhegeystaan star f n si wada jira barnaamijka waxaa idinkugu daadihin doona anigoo ah musaab ismaaciil iyo saaxiibkayga yuusuf bakad dhammaantiin waan idin soo dhaweynaynaa akhyaaray subax wanaagsan ayaanu idin leenahay mawjadaha kala gedisan ee idaacadda ayaad si toos ah inogala socotaan sidoo kale barteena internetka si toos ayaad sidoo kale inooga dhegeysan kartaan gobol baa joogtaan akhyaaray idinkoo markaasi mahadsan Ee, barnaamijka xaaladda dalka waxaan uga hadalnaa arrimaha dhankaasi iyo siyaasadda iyadoo aanu ognahay in maalmahan ay isa soo tarayaan amaba uu kor u sii kacayo heerkulka siyaasadeed ee dalka temperatuga siyaasadeed ee dalka uu cirka isku sii shareeraya dabcan doorasho ayaa soo dhow cid walba waxay doonaysaa waa siyaasi kasta wuxuu ku jiraa sidii uu ku hanan lahaa ama uu ku soo jidan lahaa codod badan uu dadka shacabka ula hadli lahaa sidoo kale si uu samaysan lahaa isbahaysiyo iyo si guud inuu markaasi ku guulaysto kursiga uu doonayo dabcan barnaamijka arrimahaasi siyaasadda ayaanu uga hadli doonaa maantana waxaanu eegi doonaa isbedelada imaan doona maalmaha soo socda dhankaasi iyo siyaasadda iyadoo aanu ognahay in siyaasiyiinta ugu tunka weyn dalka ee hog- doonayana inay hogaamiyaan waddankaas doorashada soo socota midba midka kale eedeemo kala duwan u jeedinaya sidoo kalena een, uu hanqaltaagaya una dagaaltamaya siday ku hanan lahaayeen siyaasiyiinta kale ee ka hooseeya iyo weliba taageerada gobolada ay ka soo jeedaan hagaag madaxa xisbiga n c ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal waa musalia mudavadi oo dhowaan sheegay in uu hadal jeedin doono amaba uu shaacin doono go-aan go-aan dhowaan uu qaadan doono go-aankaasi waxa uu sheegay inuu gulgili doono saaxadda siyaasadeed ee waddanka waxa uu yidhi duufaan ayay ahaan doontaa ama sunaami waxa loo yaqaano duufaantaasi maalintaan hadli doono waan u eegi doonaa maalintuu hadli doono halka uu ka hadli doono sababta iyo cidda sidoo kale halkaasi ku sugnaan doonto waxaa u furan ma wadooyinka u furan musalia mudavadi meelaha uu ku biiri karo haddii uu sidoo kale siiskiida uu u tartami doona xilka madaxweynenimo aan weygi doonaa ma ku biiri doonaa raila odinga ma ku biiri doonaa william ruto saaxiibadiisa oo kaama cidleen doonaa madalsii joogi doonaa guud ahaan arrimahaasi ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa dhegeystayaal waxaan idin leenahay subax wanaagsan mar kale hagaag dhegeystayaal madaxa xisbiga a n c musalia mudavadi waxa uu shacabka ugu baaqay in ay dulqaad muujiyaan oo aynan dhegta u taagan tallaabo weyn ama anrahada dhegta u taagaanba tallaabo weyn oo uu qaadi doono saddex iyo labaatanka bisha koowaad waa bishan aynu ku guda jirno saddex iyo labaatankeeda oo dabcan ku beegan maalinta axadda soo socota go-aankan uu qaadan doono xisbigiisa ama xisbiga uu hogaamiyo musalia mudavadi ayaa waxa uu sheegay inuu guligeli doono saaxadda siyaasadeed ee waddanka waxa uu leeyahay go-aan ayaan qaadan doonaa maalintaas waa saddex iyo labaatanka bishan soo socota hadalka aan ku dhawaaqo ama go-aankaasi aanu ku dhawaaqi doono waxa uu gelgeli doonaa saaxadda siyaasadeed ee dalkani kenya waana mid dadka iyo shacabka dhagaha farta ay gishtaan oo iyaguna wuxuu leeyahay ay la yaabi doonaan hadalka aan ku dhawaaqi doono qof walba waxa uu isleeyahay talow muxuu noqon doonaa hadalkaasi waxaa taariikhdaasi la qabanayaa shirweynaha qaran ee wufuudda xisbiga a n c maalintaas bomas ayaa lagu kulmi doonaa dabcan waxaana la qaban doonaa shirweynaha isbahays amaba xubnaha iyo sidoo kale wufuudda ka tirsan xisbiga a n c musalia mudavadi oo warbaahinta kula hadlay ismaamulka nyamira waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo amaba uu faahfaahiyo qodobada shirka n d c diiradda lagu saari doono waxa uu yidhi dabcan codkiis waan dhegeysan doonaa musalia mudavadi oo arrimahaasi ka hadlaya oo leeyahay waxaanuu ku dhawaaqi doono way la yaabi doonaan shacabka kenyaanka codkaasi waan dhegeysan doonaa intaanu barnaamijka ku guda jirno laakiin waxa uu yidhi ka hor dhici maayo waxaan sheegi doono saddex iyo labaatanka markii la gaaro ayaan arrintaasi iyo guud ahaan waxa xisbigayga uu doonayo ama uu samayn doono aan kaga hadli doonaa waxuu yidhi waxa uu hoosta ka xariiqay inuusan marnaba ka tanaasuli doonin inuu u tartamo hogaanka ugu sarreeya wadanka marnaba ka tanaasuli maayo ma ka tanaasulay leeyahay hogaanka ugu sarreeya wadanka oo waa u tartamayaa xilka madaxweynenimo ee dalkaas markaa iminkana ay u tartamayaan raila odinga iyo william ruto dabcan arrintaasi ayaanu guud ahaan barnaamijka ku eegi doonaa in musalia mudavadi oo maalmahan baxantiisa ay suuqa ku jirtay inuu ku biiri doono garabka ruuto amaba inuu la sii joogi doono saaxiibadiisa isbahaysiga oo ka iskala tirsan yihiin kal hore waxa uu sheegay in ay tahay inuu raila odinga la shaqayn doonin waa alaacashaas oo tin ka soo baxdaa maqli jira sidaas ayuu yidhi alaacashaas oo tin ka soo baxday weeye inaan raila odinga la shaqeeya ayuu leeyahay laakiinse waxa uu yidhi waddo kale waddooyin kale way furan yihiin iminka waanu eegi doonaa in william ruto uu ku biiri doono iyo sidoo kale inuu la sii joogi doono saaxiibadiisa dabcan maxaanu leenahay william ruto ayuu ku biiri doonaa waxaa jiray warar sheegayay maalmihii lasoo dhaafay amaba xaan suuqa ku jirtay taasoo ahayd in ay suurtagal tahay amaba iminka william ruto uu danaynayo si hoosena wada hadal ay ula socdaan ninkani musalia mudavadi sidoo kale waxaa jirtay cleofas malala waa senatarka kakamega oo si dhow xulafo ola ah musalia mudavadi inuu marar badan ka qayb galay ololo siyaasadeed uu garwadeen ka ahaa william ruto sidoo kale waa kulan uu isagu soo qabanqaabiyey waa wiilkan cleofas malala leeyahay in isagana waana senator dabcan in ninkan dhalinyarada inuu isaguna william ruto kasoo qayb galay arrintaasi ayaa markaa meesha ku jirta hadalka madaxa a n c musalia mudavadi waxa ay kusoo aadaya ama kusoo beegmay iyada oo kala qaybsanaan ka dhex jirto xisbiyada markaasi ku midoobay isbahaysiga oka waxa ay kala yihiin a n c isagu uu hogaamiyo wipa oo kalonzo madaxa u yahay kanu oo uu gudoomiyo gideon moy sidoo kale ford kenya oo isna uu madax u yahay moses wetangula oo mas-uuliyiinta ugu sareeyana aynan weli ku heshiinin cidda ku matalaysa loolanka madaxtinimo ee sagaalka bisha sideedaad ee sanadka dabcan waxa weli la isku haysto waa weli maadaama a n c xisbigan uu hogaamiyo musaale mudhaafadi uu ka tirsan yahay oo kaa weli waxaa jirta kala qaybsanaan xisbigaasi ka jirta kala qaybsanaantu waxa ay ku salaysan tahay cidda hogaaminaysa amaba ugu tartamaysa isbeysigaasi oo kaa xilka madaxweynenimo ee wajihi doona raila odinga iyo william ruto dabcan waxaanu eegi doonaa sidoo kale dhankaasi iyo xulafada musalia mudhavadi ayaanu eegi doonaa iyaguna waxa ay ka leeyihiin arintaasi sidoo kale waxaa jiray in siyaasiyiin iyo weliba hogaamiyaal kasoo jeeda gobolka galbeedka ay ka baxeen garabka musalia mudhavadi marka dabcan in uu keligii si gaara isku taago way adag tahay oo waxau u baahan yahay xulafo xulafadaasi oo loo wada siinayso ima in uu taageero william ruto iyo inuu taageero isbahaysiga elka oo uu kula jiro iminka waxaanu ognahay sidoo kale in raila odinga uu cilaaqaad wanaagsan kala dhexeeyin ama ay kala dhexeeyin musaale mudaveri iminka aynu hadlayno dabcan dhegeystayaal waxaa markaa uu iska fogeeyey eedeemaha ah inuu ku biiri doono garabka raila ama ruto midkood mar hore waxa uu leeyahay musale mudavadi taasi suurtagal marnaba ma noqon doonto inaan ku biiro garabka raila amaba garabka ruto oo anigu iskay ayaan madaxweyne ugu tartamaya laakiin arrintan ayaa ku socaysa iyadoo jiray xan hoose oo ah suurtagalnimada ah inuu la shaqeeyo oo ruto musalia mudavadi dabcan dhegeystayaal waxaa jira sidoo kale haddii aanu eegno maalinkii shalay aheyd ayaa waxaa la soo saaray waa xog taasi oo ku saabsan waa dhankaasi iyo reeska ama tartanka loogu jiro xilka madaxweynenimo ayaa la soo saaray taasi oo markaas sahan dhowaan la sameeyey sahankaasi oo musalia mudhavadi kaalinta saddexaad gelisay waxaana la leeyahay waxaa ka horeeya william ruto iyo weliba raila odinga william ruto ayaa hogaaminaya dabcan afartan iyo dhowr ayaa la siiyey boqolkiiba halka raila odingasna soddon iyo afar la siiyey william ruto soddon iyo shan ayaa la siiyey mudhavadina labo boqolkiiba ayaa la siiyey oo waxaa leeyahay taageerayaasha dalkani intaasi ayuu ka haystaa maanta haddii doorasho la qaban lahaa william ruto ayaa hogaamin lahaa raila odinga ayaa ku xogi lahaa musaale mudhavadi kaalinta saddexaad ayaa la geliyey halka kalonzo musiokaasna kaalinta afaraad la geliyay dabcan yuusufo waa xogihii ugu dambeeyey ee ku saabsan arrimahan iyo sidoo kale musalia mudhavadi halka uu ku biishiba doono iyo waxa uu leeyahay sunami ee noqon doonta oo wadanka ay gelgeli doontaa aad iyo aad maalinta uu hadli doono muscabo horta tani ilaa iyo hadda waxaa uu markaasi la saadaalinaya maxaa leeyahay muscab horta haddii aad rabto inaad meel ogaato dabcan marka hore adigoo meesha tegin ama adigoo meesha booqanin ayaa marka hore jac ku ridaysa ama sidoo kale hadal marka hore iska sii horumarinaysa dabcan hadalka layska sii horumarinaya dabcan iminka muslim river iska sii horumarinaya waxa weeyaan muscabo wuxuu leeyahay dabcan waxaan ku biiri doonaa ama sidoo kale isla biiri doonaa mise isla jahan qaadi doonaan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dabcan hadalkaasi asaga si toos ah markaas uma oran ama sidoo kale dhinaca madaxweyne ku-xigeenka ama sidoo kale madaxa xisbiga a n c musala mudhavadi laakiin waxaa markaasi la doonayaa ra'yiga ama aragtida kasoo bixi doonta dadka shacabka dadweynaha ee galbeedka dalka arrintan ku xiran tahay haddii galbeedka dalka ay ku xiran tahay oo sidoo kale iminkan ay soo dhaweynayaan dabcan xildhibaano asaga xulafala ah musale mudhavadi iyo weliba kuwa markaas horaan xisbiga o d m ku jiri jireen ayaa soo dhaweynay leeyihiin weliba ku dirqinayaan in ay markaasi uu xulafo isla samaystaan ama sidoo kale weerar ay isla qaadaan sanadka labada kan ama sanadkan inaynu ku guda jirno bisha sideedaad doorashada wadanka ka dhici doonto keli wax markii laga tago christopher iyo sidoo kale ayub savula oo ayaga markaasi leeyihiin shirkaasi yaa la qabanin sidoo kale yaa laga qaybgelin laakiin waxaa leeyahay waxaa la abaabulay waxaa sidoo kale la qoondiyay dad aada u tiro badan inay markaasi kasoo qaybgalaan kulanka ama fuud kala duwan inay kasoo qaybgalaan kulanka markaasi a n c ay yeelanayso xasuusno weli waxaa leeyahay talow waxaa ma kasoo qaybgeli doonaa madaxxisbiga u d a william ruto william ruto uu kasoo qayb galo dabcan waxaa halkaasi markaasi noqon doontaa ilaa iyo hadda waxaa leeyahay taarikhda maanta ay tahay sagaal iyo tobanka ilaa iyo labaatanka iyo koob iyo labaatanka laba iyo labaatanka waxaa leeyahay laga yaabaa xitaa inay telefon ku wada hadlaan mise laga yaabaa in ay xitaa xilli dambe saq dhexe ay kulmaan ruto iyo muslim mudhavadi ay ka hadlaan ayagoo markaas warbaahin ah ka warhayin sidoo kalena xulafooyinka dhanka siyaasadana ay sidoo kale ka warhayin keliya meel ayagoo wada shiraan keli ay wada arkaan ama la wada arko keliya laga yaabaa waxaa ka war heli karaan dadka ayaga ilaalada u ah mise kuwa markaasi shaqeeya sida personal hoose.
ama kuwa la shaqeeyaan kuwa aad ugu dhadhow keliya laba iyo saddex oo kale ka badnayn ayaa la- ayaa laga yaabaa in markaasi kulankooda ama shirkooda markaasi ay albaabada u laaban inay u dhaco Een, laakiin weli ma la saadaalayn karo bal asagana wuxuu leeyahay waxaa dhici doonaa dhulgariir xoogan oo markaasi uu sheegay inuu dhulka la go'i doono Fara- Raila Obolo Odinga.
faraha ayaa dhegta Wuxuu la gashan dabcan- ayuu leeyahay.
Ehe. waxaa dabcan waxaa loola jeedaa wuu leeyahay dhulgo'aasi in dad badan markaas ay ku geli doonaan Aha.
Eh, xasuusnow haddii markaasi bartamaha dalka ruto uu taageero xoogan ka helo galbeedkana musale mudavadi uu ka soo qaato waxaa markaasi adkaanaysaa in oo markaasi xoogan ama sidoo kale eh, Rajadiisa- taageero xoogan ama rajo xoogan markaas ay kasoo bixi doonto inkastoo laakiin eh, weli arinta ay cagran tahay sida qaar eh, dabcan imika soo baxayso dabcan waa dareemi kartaa waana ay arki kartaa Mhm.
bale sida kala duwan ar- een, xulafada madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto imikan qaylada ay ka bixinaan dabcan waa la socotay warbaahinta Mhm.
Eh, waraaqda ay shalay qoreen Ay ay madaxweynaha u markaasi direen.
ay u direen rai- eh, dabcan madaxweynaha u direen ayna kaga cam- ay ku cambaareynayaan falalka markaasi loo geysanayo iyo weliba een, isku soo baxyada uu Qallaasada.
samaysanaya qallasana- qallasanaha loo geysanayo madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto waxayna leeyihiin madaxweyne Uhuru Kenyatta adiga markaas ciidamada gacanta ku haya a- a- adigana u weyn waa in markaas wax aad ka qabataa haddii xitaa agoosanow keliya Kenya ma ahan maxkamadda caalamigana ICC oo waa tan ugu weyn dunida Maxkam- ee, maxkamadda dambiyada caalamiga dagaalka.
ee, dambiyada waxay ayagana u direen warqad ay leeyihiin dabcan waxaa la carqaladeynaya waxaa la dhibaateynaya kambeynada aan wadano ee xisbiga u d uu wato ee madaxweyne ku-xigeenka haddii foodo dhibaato ay ay dhacdo waxaa markaas ka- ka- ka dambeeyaan madaxweynaha iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga waxay sidoo kale usoo qateen oo sidoo kale leeyihiin wadanka ayaa dib loogu celin dhibaatadii uu kasoo gudbay labada kun toddobadii labada kun sideedii eh, si eh, wadanka uu hore u socdo Een, raila odinga een, iyo Ra- dabcan madaxweyne uhuru kenyatta ayaga gudooda waa gooni ilaa iyo hadda wax markaas qashqashaad iyo dhibaato kasoo baxay ma laha waana raila wuxuu sheeganaya kalsooni xoogan inuu kasoo bixi doono halka een, madaxweyne ku-xigeenkana isagana kalsooni uu sheeganaya musene Ah.
mudaveri oo Mhm.
keliya arrinta maa ay ku xiran tahay waxaa kasoo Ogsanow.
bixi doona saddex iyo labaatanka kulankii ee, dhacay ee, na- ka dhacay naivasha ee, mascabow ee ka qaybgaleen ee, xisbiga kanu sidoo kale wipa iyo ford kenya muukasan ka qaybgelin ee, madaxa xisbiga ee a n c ford kenya waa a n c musale mudabadi musale mudabadi iminka rajadiisa waxay ku xirantaa qaar waxay leeyihiin dabcan hanti ma hayo lacag ma hayo oo markaas uu ligiisa siyaasadda uu ku wadan karo waa sida markaas isdhex- ee, isla dhex mareen warbaahinta su-aasha taal Mhm.
yusufow wuu ku biiray eh, william ruto Mhm.
william ruto ayuu ku biiray Mhm.
su-aasha taal waxay tahay Mhm.
musale mudhaafad wuxuu leeyahay madaxweyne andonia Mhm.
xisbiga u d n kol hor waxaa la sheegay in gorgortan ay ku jirin oo ruto uu yahay cidda madaxweyne ugu tartamayso Sax.
maxuu ka faa'iidayaa su-aasha taallo laakiin een, hal baa jirta ee, muscab mhm.
Een, haddii musaliya mudavadi ay isla bi- as- eh, isku biishubtaan dabcan labada qof wax bay ku heshin karaan wax- Ay.
waxna ay ku- ay ku- ay ku- ay ku soo bixi karaan Mhm.
horta waa waxa la sameynaya waxay weeyaan een, xulafo waxa uu kusoo bira xisbiga u d m ahaan ninkan xisbi wata a n c ah kanna wuxuu wataa xisbi u d UDA.
f u dhaala dhihi Mhm.
Ee, waa madaxweyne ku-xigeen asagana madaxweyne ku-xigeen buu hadda ka hore ee, dabcan ra-iisul wasaare ku-xigeen uu soo maray musale mudavadi Een, waxaana laakiin siyaasadda kaga soo horreeyay musale mudavadi waxaa leeyahay waqtigu markaas shaqada uu qabanayay ee, labadii kun iyo labadii oo madaxweyne Ee, ku-xigeenka laga dhigay madaxweyne, ee, dabcan uu ahaa ee, uu shaqada u watay Mhm.
waa dabcan waxaa loola jeedaa ee, musale mudavadi waxaa leeyahay musale mudavadi waqtigu uu shaqaynayo waa labadii kun labadii Mhm.
dabcan laakiin laak- sida hadalka muddo ee, kooban ayuu madaxweyne ee, ku-xigeenaha aha laakiin hadalka waxaa leeyahay Mhm.
sida ninkan uu qoraya eh, macau mutua wuxuu leeyahay Mhm.
amani waa ninka musale mudavadi waa national amani congress waa a n c loola jeedaa Mhm.
musale mudavadi wuxuu leeyahay markuu madaxweyne ku-xigeen aha labada kun iyo labadii madaxweyne ku-xigeenka william ruto wuxuu ahaa mid markaasi eh, siyaa- dabcan eh, eh, eh, xafaayadda si- loo gelina siyaasadda xafaayadda markaas uu- loo gelgelinaya dabcan micnaha siyaasadda markaa Haa, la baryo waxaa dabcan wale political divers uu leeyahay dabcan siyaasadda markaas eh, xafaayadeeda loo gelgelinaya uu leeyahay markaasuu soo kacay how then uu leeyahay eh, deputies ama sidoo kale deputy ugu noqon karaa nin markaas siyaasaddiisa labaatan sano imika laga joogo leeyahay sidee markaasi wuxuu leeyahay waa isku fikra oo dib isku noqo mlembe dabcan wuxuu la jeedaa qowmiyadda mlembe Galbeedka.
ama sidoo kale kuwa galbeedka dalka ula jeedaa ha u noqon madaxweyne laakiin mukamutua wuxuu asaga aad u taageersan yahay madaxa xisbiga o d m raila odinga waxauna leeyahay tani suurtagal ma dhigi- ma ka dhigi kartaa in ay labadaas qof heshiyaan dabcan way ku heshiin karaan qowlna way wada dhigan karaan inkastoo laakiin ay- siyaasadda ay tahay mid markaasi dana ah laakiin wax permanent aysan ahayn ama wax joogto aysan ahayn qofka is- waa la iska- waa la- waa la iskaga bixi karaa waa la socotaa madaxweynaha iyo ruto halkay isla soo mareen halkay isla soo gaareen maanta siyaasadooda meesha ay marayso xitaa heer uu gaaro ama heer ay gaaraan xisbiga madaxweyne ku-xigeenka inay warqad u qoraan ay leeyihiin warniyo dhibaatada iyo cagajuglaynta iyo dhibaatadan waa in markaas nagala daya oo dhinaca u safanayso waa in markaas aad ka daysaa wadanka Een, iyada taasi ay taagantahay musalem mudhabadhi xisbigiisa a n c iyo ra- ee dabcan madaxweyne ku-xigeenka william ruto waxaa markaasi noqonaysaa mid markaasi gaashaanka u dururayso ama sidoo kale tusayso baraaracan usoo bixinayso in ay taageeraashiisa ama taageeraasha dhinacyada kale ay qaadan karaan Mm.
Een, horta eh, william ruto asaga wuxuu samaystay eh, taageerid markaasi galbeedka dalka in badan ayuu ku noqonayay ilaa iyo ko- la- koob iyo laba- labada kun koob iyo labaatanka waxaa meelaha ugu badnaa uu ku noqnoqday ee ahayd galbeedka dalka waxaa soo raacday xitaa eh, central ama sidoo kale bartamaha dalka waa looga badnaa galbeedka kaga badnaa meelihii uu aadka ugu noq- noqon noqonayay meelihii markaasi kuuraha uu ka raadsanayay waa meelaha uu ku xoogan yahay madaxa xisbiga odm raila odinga wuxuu leeyahay waxaa markaas uu rabaa in uu kala jebiyo sidoo kale meelaha taageerada uu ku leeyahay meelaha dhexdhexaadka kuma eh, dan kama laha sidaad gobolka waqooyi bari waa kuwa dhexdhexaad ah waxay markaas u kala safanayaan raila qaar waxay u safanayaan eh, madaxa xisbiga eh, een, eh, eh, kan eh, madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo eh, iyo raila ayay u kala safanayaan meel ay markaas ku badan yihin ma lahan haddii ay ku badan laan lahaayeen wuu ku noqnoqon lahaa saas ayaa keenaysaa ee, madaxweyne ku-xigeenka marka bartamaha dalka waa ay ku qasban yihiin in labada aadaan waa meesha markaas la doonaya in qofka qof kale uu ku jebiyo si taageero xoogan ugu helo yusufow Mhm.
mudavadi eh, siday leeyihiin khubaradu Mhm.
laba wada le u furan aad iyo aad wadada u furan waa kow inuu ku biiro sidaa sheegta william ruto Mhm.
william ruto hadduu ku biiro Mhm.
u d a iyo waxay la kala yimaadeen a n c Mhm.
waxay samaysteen isbahaysi Mhm.
kal hore waxaa la sheegay in madaxweyne ku-xigeenka uu yahay cidda u tartamaysa xilka madaxweynenimo Mhm.
marka arrinta meesha waxaa ka soo baxaysa in mudavadi haddii wax la siinayo ku-xogeen la siinaya of which ay caddeen sababtoo ah weli waxaa leeyahay william ruto wuxuu doonayaa in madaxweyne ku-xogeen uu ka soo xusho Mhm.
gobolka bartamaha Een, hal- dalka een, mustacab halaan ku xasuusiyo horta horta iminkan horta ma lisgaadayo Een, raila wuxuu gaadaya ruto rutona wuxuu gaadayaa Raila.
raila uu gaadaya Mhm.
Een, haddii maanta ay heshiiyaan heshiis uu soo baxo een, kuma dhawaaqi doono madaxweyne ku-xigeenka william ruto in uu een, Muse- musalimu dabar marka u dhawo madaxweyne ku-xigeen maya waxaa markaas laga war sugi doonaa waktiga een, la een, la gudbinayo een, ama guddiga doorashooyinka xududaha i b c loo gudbinayo warqadaha madaxtinimada iyo cidda markaas ay wataan Ay soo markaas si furlayaan.
toos ah shacabkana loogu eh, ugu dhawaaqi doonaan Mhm.
ruto marka wuxuu ga- asaga gaadayaa eh, markay waxyaalihii dhan ay kala baxaan oo qaar markaas waxaa jiraan eh, xisbi iminkan eh, qaar xitaa waxaa jiraan mustacabo xanaaqi doonaan oo ka tirsan xisbiga u d a qaar waxaa jiraan xisbiga o d m ku jiraan oo xanaaqi doonaan markii eh, la siin waayo tikid tikidhadii ay doonayaan inay kuka- kugu tartamaan waa midda markaas iminka la sugayo fursadaha markaasi kala duwan ay qof walba iskugu gaadaan oo kursi gaaban ay iskugu fadhiyaan labadu haddii markaas mubsana mudhabadi ay heshiiyaan wuxuu ku dhihi doonaa saaxiibo u kaadi tartiib lacagtiis lacagtii ololihii waxaasuu siin doonaa la soco wuu ku ololiyo Haye.
ololaha si hoose ay u socon doonaan howlaha haye haddii taasi ay baxaanna ay ay dhacdo Mhm.
waxaa noqon doontaa bartamaha dalka in markaas qofa aan laga soo qaadanin laakiin keli waxaa la sugayaa galbeedka dalka weli Laakiin- suurtagal lama noqonayso yusuf arrintaas laakiin hal baa jirta Een, haddii bartamaha uu iska dhiso uu een, uu siiyo waxyaalihii markaas ay ku wada heshiiyaan Mhm.
dabcan ay ku- asxaab fara badan oo bartamaha dalka waxaa jiraan aad markaasi ee, ee, ee, ula socdo oo sidoo kale taageersan xulafanana ah kana soo horjeeda madaxweyne ku-xigeenka waa dabcan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sidoo ay- imaan kishunga ka mid ah dad aad u tiro badan ka mid ah Een, alice wahome ayaa ka mid ah dad aad u tiro badan dadkaas haddii ay soo baxaan waxaa markaas suurtagal ah in ay noqon karin oo na fahmi karin een, siyaasadda imika socoto madaxweyne ku-xigeenka iyo raila kadibna waxaa liis kale iskugu imaan doonaa markuu raila uu ku dhawaaqo u dhawo qofkan qofka shakhsigan ayaa markaas madaxweyne noqon madaxweyne ku-xigeen ka dhigan doona dabcan yusufow ee, qodobkaasi waa qodob aad iyo aad u xiiso badan Ee, sidaanu sheegnay ee, wadooyin een, kooban ayaa u furan ay leeyihiin ee, falanqeeyaasha siyaasadda oo uu ku dhawaaqi karo ee, musalia mudavadi saadaashuna waa iska caddahay Mhm.
ima in uu saaxiibadiisii oka uu halkaasi la sii joogo weli u xusuusnow een, yusuf Mhm.
ooka dhexdeeda ayaa laisku haystaa isbahaysigaasi weli awood sheegasho ayaa ka jirta waxaan ognahay in koox farsamo ah ee lasoo xulay kuwaasi oo dhammaan xisbiyada halkaasi iskugu bahoobay laga soo xulay waxaana la yidhi soo xusha halkaasi taga soo heshiiya soo shira waxaad la imaataan qaabkii loo xuli lahaa cidda isbahaysigaasi ooka ugu tartamaysa xilka madaxweyne tikidkaasi ee wajahaysa ruto iyo rayla waxaan leeyahay weli khilaaf ay halkaasi ka jiray laakiin sirta hoose iyo weliba wararka soo baxay waxay sheegayeen in kalonzo musioka loo soo xulanayay mar walba in uu noqdo cidda isagu amaba cidda iyadu ugu tartamaysa isbahaysigaasi xilka madaxweynimo ee wajahayso raila iyo ruto marka weli waxaa jirta in isbahaysigaasi oo ka dhexdiisa uu khilaaf ka taagan yahay musalia mudavadina uu iminka uu ka tirsan yahay waxaana leeyahay musalia iyo kalonzo halkaasi way isku awood sheeganayaan cid walba waxa ay doonaysaa in la siiyo tikidka si loogu tartamayo xilkaasi madaxweynenimo horaan baa la sheegay muscabo waxaa leeyahay guddiga eh, dabcan eh, farsamada ama technicalka ah ee eh, oka one kenyan alliance in markaasi arrimo qaar ee hoos ay kaga jiraan weliba waxay horaan sheegeen in arrintan la siyaasadaynayo sidoo kalena ay wax ay kaga socon yihiin waqti weliba kulamo ay qaadanayaan waqti weliba siyaasadda ay ka shi- ay ka shirayaan waqti weliba ay go-aano ay kasoo gaarayaan waxaa markaasi la sheegaya in dad qaar ay ku dhex jiraan dabcan dadkaas waxaa lala jeeday eh, ay Fara shishe, sheegayaan, eh, fara- fare inay eh, ku jireen Waa sida madaxweynaha iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m mar may may rabin in xisbiga uu dhaqaaqo ama wa- isbahaysigaas uu dhaqaaqo Mhm.
waana mid hadda keenayso inuu ku burbura uu ku- uuna ku kala jebi doono Mhm.
Een, hadda keliya waxaa labada qof ugu cadcad labada qof oo markaas doo- siyaasadooda indhaha kenyaanka ay aad uga hayaan shakhsiyaad kale ma ahan ilaa hata ma- kuwo kale may soo baxaan ma aha waa raila odinga iyo Iyo- madaxweyne ku-xigeenka william ruto waa tahay cid kale oo hadda markaasi siyaasadda eh, hanaankeeda ama eh, dabcan ku baraarugi ama kenyaanku ku baraarugi karaan ma jirto qani xitaa saqiirka uu ogi maanta raila inuu taagan yahay xitaa eh, madaxweyne ku-xigeenkana inuu taagan william ruto inuu taagan yahay Hagaag.
waa labada qof ay tartami doonaan waa laba qof geeska isgelin doonaan waa laba qof aan kala bixi karin xitaa waad dabcan oo dareemaysaa heer xitaa ay ka gaareen maxkamadda caalamiga warqad intii loo qoro leeyahay kambeynka ama siyaasaddeena waa la faragelinaya waa la dhibaateynaya maalmaha soo socdo waanu samayn doonaa safarbardhigaasi waanu eegi doonaa cidda awo cidda taageerada badan haysato raila iyo ruta maalmaha soo socdaa mustaqbalka hadduu eh, Een, ebi weli ahaado.
een, dabcan waa la socotaa adaa xitaa waa sheegaysay Een, waxaa arkaysa in la kala qaadayo oo een, la arkayo warbixinta u dambeysay shalay xitaa lasoo saaray waa arkaysay Mhm.
een, mar xalay aan isla fiirinaynay Mhm.
Een, yaa hogaaminayay Afartan iyo lix.
afartan iyo lix waxaa watay een, William Ruto.
william ruto soddon iyo shan Raila Odinga.
dabcan wax yar oo weli ka horeeya Mhm.
Ee, ilaa iyo waxaan filaa toban inuu ka horeeyo koob iyo toban koob iyo toban dabcan uu ka horeeya Mhm.
haddana waxaa soo raacaa musalim mudavali laba dhibic afar ayaa la siiyey dabcan boqolkiiba.
musalim mudaveri haddii ay isbarbardhigaan ama sidoo kale iskula soo qabto Mhm.
ay faraha isla galaan ruto Mhm.
waxaa laga yaabaa in haddana dhibco kale uu kusoo heli karo uu kusoo kordhisan karo Mhm.
taageeradiisa waa macquul laakiin muddooyinka soo socda oo Mhm.
sida khubarada ay sheegayaan laga yaaba waxyaalo fara badan inay isbedeli doonaan Mhm.
dhanka siyaasadda Waa waan isku soo laaban doonaa dhegeystayaal hadduu ee bahar alle ka noqdo hanaga dheeraan hanaga fogaanin dhanka baraha bulshada ayaan markaasi eegi doonaa waxyaalaha markaasi soo kordhay iyo weliba waxyaalaha xiisaha badan ee dhanka twitterka iyo sidoo kale facebooka fahamka ayaa sidoo kale soo socda ee hogaanka qof waliba maskaxdiisa iyo waxyaalaha markaasi laga doonaya in laga dhuxo ama sidoo kale uu fahmo waa tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari warkii sagaalkii subaxnimo ayaa soo dhegeysateen dhegeystayaal iyadoo saaka barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlayno eh, dhanka xisbiga a n c musalia mudavadi iyo sidoo kale bahwadaagga markaas ay doonayaan inay wada samaystaan madaxa xisbiga u d a madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waana astaanta halkaas markaas ugu dhigay waana calaamada markaas aadka loogu xarareeya meel weliba ah, sida markaas wargeysyada iyo weliba warbaahinada duurgariir xogan ayaa markaas ama sunaami ayaa markaas wadanka mar ka dhici doona dhegeysan wuxuu noola jeedaa in xisbigiisa markaas uu taya yeelan doono sidoo kalena ay taageero xogan ay heli doonaan dhegeystayaal sida madaxa xisbiga a n c musalim mudavadi waxaanu hadalkaasi si dadan ugu waday madaxa xisbiga o d m raila omolo odinga raila omolo odinga iyo sidoo kale musalia mudavadi ayaa horaan markaasi dhadhaxaadin dhexdooda la dhigay laakiin waxay u muuqatay mid markaasi u eg- ay ku- u ka biyadiiday sidoo kalena u ekeed una muuqatay in taageero xoogan uusan siin karin sannadan labada kun laba iyo labaatanka iyo doorashada guud ee soo socoto bisha sideedaad ee dhici doonto dhegeystayaal waxaana kulanka markaasi kala duwan loogu qabtay dhanka buqungu stadium iyo sidoo kale in markaasi kulamo kala duwan laga waday xisbiga o d m ay ka wadeen sidii taageero loogu raadin lahaa madaxa xisbiga o d m raila odinga waxaana horkacay madaxa shaqaalaha kotu francis atwoli kuwaasoo sheegeen in asaga uu kaalin weyn xoogan uu ka qaadan doono sidii taageerid uga raadin lahaa ba- galbeedka dalka wuxuuna sheegay inaysan waxba ahayn eh, eh, ANC musalim mudavadi sidoo kale ford kenya moses otengula kuwaasoo ayaga markaas oo keliya baaxadooda ku leh waxaana dhegeysa galbeedka dalka iminka laga furo xisbi kale uu horkacayo madaxa waa wasiirka eh, difaaca dalka eh, eugene wamalwa kuwaasoo sheegay inay taageeridda ay doonayaan inay kaga faa'iidaystaan azimio la umoja ay horkacayaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madax xisbiga odm raila odinga waxay sheegeen inay ka wada shaqeyn doonaan hanaanka qaabka istaraatiijiyeed ee waddanka markaas ay uga dhexli karaan madaxweyne uhuru kenyatta loona heli lahaa hogaaminta saxda ah ee mowqifka ee kenyaanka ay ka aaminsan yihiin hanaan waa hanaanka dowlad waa hanaanka dowlad wadaajinta iyo hanaanka dowladda markaas shacabka ay ka heli karaan dowlad markaas dhammaystiran waxaana ay ku baaqeen kuna sheegeen inay tahay in hogaankeeda keli uu qaban karo madax xisbiga o d m raila odinga laakiin taasi imikan waxaa markaasi qarka u taagan halka ay u kala jebayaan galbeedka dalka iyadoo xisbiyada saddex imikan ugu cadcad ay yihiin mid waxaa markaasi taageeraya ama xisbiga ugu dambeeya soo saareen i d p waxaan markaas waxaa horkacayaan madaxa shaqaalaha ee francis atwoli iyo sidoo kale wasiirka difaaca dalka eugene wamalwa halka xisbiyada kale horaan ay markaasi ka soo shaqeeyeen sidoo kalena ay yihiin xisbiyo markaasi salfadhiyo ama salballaarsadeed sida xisbiga a n c musalimo davidi horkacayo wuxuuna markaasi leeyahay xildhibaano aada u tiro badan iyo weliba m c yaal waxaana markaas lagu qiyaasa xildhibaano saddex iyo labaatan halka ford kenya sidoo kale xildhibaano uu leeyahay isagana waana horkacaya moses watengula haddaba musacbo ogo waxaa markaas wada socdaan moses watengula iyo sidoo kale a n c musalimo davidi waa laba qof oo markaas aan kala harin waxaa leeyahay muuqataa haddii a n c markaasi ay isla xirtaan madaxa xisbiga od madaxa xisbiga u d a madaxweyne ku-xigeenka william ruto haddaba sidoo kale halkuu ku biishoon doona mise u bixi doona ama geeska u bixi doonaa moses watengula moses watengula asaga uma socdo xil markaasi ama sidoo kale inuu noqdo madaxweyne mise madaxweyne ku-xigeen laakiin wuxuu markaasi raadsanayaa kursigiisa imikan uu ku fadhiyo mid dhaamo oo markaasi dowladda uu ku heli lahaa waana nin markaasi dheganugula leeyahay u dheganugul madaxa xisbiga a n c musalem mudavadi waxaana suurtagal in markaas isagana uu kusoo biyoshubto weli xildhibaanadiisa iyo sidoo kale qaar ka mid ah taageerayaashii markaasi kooban uu qabo in ay sidoo kale la saftaan madaxa xisbiga a n c waa madaxa xisbiga u d a madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto haddaba kulanka markaasi dhici doono ee bomas ka dhici doono ee dad aada u tiro badanna markaasi la sugi doono haddaba waxaa markaasi sida horaan u sheegay malaala dad qaar ayaa markaasi kasoo qeybgeli doonaan waxaa sidoo kale waraaq invitation ama sidoo kale laga doonaya inuu kasoo qeybgalo madaxweyne ku-xigeenka loo diray sida qaar ay sheegayaan halka qaarna markaas ay leeyihiin welima loo diran waqtigeeda ayaa loo diri doonaa si uga soo qeybgalo kulanka madaxweyne ku-xigeenka iyo musalem mudavadi ee markaasi astaanta ama sidoo kale uu ugu sharaxi doono ama kugu dhawaaqi doono ama kenyaanka markaas meel uu doonayo in u jiheeyo madax xisbiga a n c musalem mudavadi dabcan wuxuu leeyahay waan ku daalnay oo markaas in badan ayaan sii daba socnay sii daba ruclaynay madaxa a n c oo madaxa a n c asaas yiri waxauna dabcan oola jeeday madaxa waa madax xisbiga o d m raila odinga raila odinga laakiin wuxuu asaga ku tilmaamo sheegayaa dabcan wakhtiga waxaa la joogaa dabcan kuura wakhtiga dadka looga reyn lahaa ma ahan in markaasi aan daba orodno dad qaar waa sida qaar markaas xulufooyinka ay sheegayaan waxay leeyihiin dadkan iminkan ayaga isbahaysanayaan ayaaba ahayn dad markaasi lugahooda ma sidoo kale iminkan aan dhamaystireen waxaa uula jeedaa one kenyan alliance hadda one kenyan alliance halkii ayagana markaasi ku dambeyn doonaan waa su-aalaha markaas la isweydiinaya haddaba dhulgariirka markaas uu sheegayo ama afqi uu sheegayo madaxa a n c madaxmusacbow maxay ula dhiganta maxay kaga dhigan tahay ama sidoo kale waa sida dharbaxada markaas laga yaaba inay soo gaarto raila omolo odinga waa su-aalaha markaasi kenyaanka ay aada u dhowr sugayaan hagaag yuusufow dabcan su-aalahaasi iyo su-aalo kale oo badan ayaa kenyaanku isweydiinayaan saddex iyo labaatanka bishan goormee la gaari doonaa ma la gaari doonaa musale mudavadi muxuu sameyn doonaa isagoo aanu ognahay in labadii kun iyo saddex iyo tobankii uu u tartamay xilka ugu sarreeya waddanka madaxweynenimo kaalinta saddexaad ayuu soo galay uhuru iyo raila ayaa ka horeeyeen imika muxuu kusoo kordhin karaa haddii uu ku biiro william ruto sidoo kale ma dhacdaa amaba suurtagal ma tahay inuu la sii joogo saaxiibadiisa oo ka mise garabkooda ayuu ka bixi doonaa uu cidleyn doonaa waa qodobka aanu eegi doono dhegeystayaal sidaan hore idinkugu sheegnay guud ahaan arrimahaasi ayaanu barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa maanta madaxa xisbiga insi musale mudhavadi ayaa shacabka ugu baaqay inay dulqaad muujiyaan oo aynan dhegta u taag markaasi u taagaan waa tallaabo weyn oo uu qaadi doono saddex iyo labaatanka bisha koowaad go-aanka uu qaadan doono xisbiga uu hogaamiyo ayuu mudhavadi sheegay inuu gulgeli doono saaxadda siyaasadeed ee waddanka waxaana taaradaasi la qabanayaa shirweynaha qaran ee wufuudda xisbiga a n c mudhavadhi oo warbaahinta kula hadlaysa maamulka nyamira ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahiyo qodobada shirka n d c diiradda lagu saari doono waxa uu hoosta ka xariiqay inuusan marnaba ka tanaasuli doonin inuu u tartamo hogaanka ugu sarreeya waddanka waxaanu ognahay in hadalka mudha- m- madaxan e n c uu kusoo beegmaya iyadoo ay kala qaybsanaani ka dhex jirto xisbiyada ku midoobay isbahaysigaasi oo ka e n c wipa kano iyo liverpool kenya oo mas-uuliyiinta ugu sarreeya aynan weli ku heshiinin cidda ku matalaysa loolanka madaxtinimo ee sagaalka bishii sideedaad ee sanadkan mudhaafadhi hadalkiisaan dhegaysanno marka uu hadalkaasi jeedinaya uu leeyahay saaxadda siyaasadeed way gelgelmi doontaa markaan hadlo ANC tutakuwa na kongamano letu tarehe 23 mwezi huu kule Nairobi, Bomas of Kenya, na tutakuwa na uh, mambo ambayo uamuzi wetu kama ANC kulingana na siasa yetu na siasa ya kitaifa tutakuwa tukizungumza pale. Sitaki kutoa siri zote saa hii eh, kwa sababu nitakuwa nimetoa utamu na ladha kwa siku hiyo, lakini kile mimi nataka niwaambie, siku hiyo ANC itatoa msimamo ambao utakuwa kama mtetemeko wa ardhi wa kisiasa katika taifa letu. Kwa hivyo nitawaambia siku hiyo Jumapili, kuanzia asubuhi polepole, mkimaliza mambo ya kanisa na kadhalika, wale wanaenda kanisa Jumapili, kuanzia saa sita hivi mutafute namna haraka, muende kwa runinga, kwa sababu siku hiyo tutakuwa na msisimuko wa ardhi kwa mambo ya kisiasa kwa taifa la Kenya.
musale mudhavadhi ayuu ahaa codkaasi taageerayaashiisa ayuuna leeyahay saaxadda marka la gaaro waxaad isku diyaarisaan lix saac meesha lagu gaaro inaad dhalada tvda ama shaashada aad ka agdhawaataan sababtu maxay tahay hawla socotaan u daadataan dhulka ayaa gariiri doona ayuu leeyahay yusufow Eh, dabcan waa mid u- isuma umu- uma muuqato mid markaas loogu cabsinayo eh, Eh.
Raila Odinga
dabcan raila odinga een, waxaanu ognahay isaguna Aad iyo aad.
taageerayaal badan ayuu maalmahani helaya daraad barasabayaal ama la- in ka badan soddon gavana Ehe.
ayaa laakiin waxayna ugu masabo soddonkaasi gabane xitaa waa midda ugu hadalhaynta badan noqotay Mhm.
waxaa leeyahay gab- raila gabanayaashu la kulmay waa kuwa markaas musuq maasuq loo haysto waa kuwa markaas maxkamada ay haystaan waa kuwa guddiga d- een, anshax la dagaalanka musuq maasuq ay haystaan dabcan kuwa waxba aan qabanaynin buu la kulmay oo xitaa laga yaaba inay soo soo noqonin sida uu sheegay qaarna xeelkooda tobanka wayba dhammaysteenba yusufow Mhm.
gavanayaasha si lagu sheegayo Mhm.
waa markaad eegtid way jiraan qaar een, saameyn leh iyo qaar saameyn aan ku lahayn goboladooda Aad iyo aad.
dabcan ee, waxaa ka mid ah barasabka mombaaso oo kale joho waa nin saameyn weyn leh aad.
barasabka kilifi ayaa ka mid ah amazon kingi way u dhammaadeen Waxa- dhammaan tobanka way u dhammaadeen laakiin weli waa cidda go-aamin doonto cidda iyaga hogaanka kala wareegi doonto waa rag halkaasi si weyn siyaasadda gobolka xeebta gacanta ku hayo markaa eegteed dhanka iyo ukambani Mhm.
charity ngulo haweeneydaasi kitui ayaa eh, markaasi ay u tahay bahalka kale ukambani sidoo kale waxaa qayb ka ah machakos barasabkeeda alfred mutua sidoo kale waxaa qayb ka ah kivuda kibwana asna makueni ayuu kasoo jeeda wuxuuna yidhi Waa- "Raila- raila ayaan u tanaasulay yidhi asaga Mhm.
dabcan madaxweynenimo ayaan doonayay laakiin raila dartiisa ayaan u tanaasulay marka dabcan xaggii xagga waa la isku shafgaraacanaya laakiin waan arki doonaa ma- halkay ku biishabato Een, qodob kalean doonayna egno waktiga ina hayo xubinta gordho waxaan eh, warg- waxaan eegi doonaa dhankaas iyo baraha bulshada Eh, waxaa jira een, mas-uulkan dhallinyarada ah cleofas malala waa senatorka kakamega Eh, eh, waxa uuna markaasi sheegay inay qasab tahay in musaale mudavadi loo soo xusho inuu noqdo musharaxa madaxweyne isbeysiga oo ka si taageero looga helo xisbigiisi waxa uu malala kuwan dacoonaya ama sheegaya in guddiga farsamo ee oka uu dhowaan sheegay in musharaxa madaxweyne uu noqonayo hogaamiyaha wiper kalonzo musyoka halka dhigiisa in si musaale mudavadi loo soo xulan doono madaxweyne ku-xigeen hase haatee senatorka kakamega ayaa wacad ku maray in ANC ay marnaba eh, ogolaan doonin ama aqbali doonin inay taageero u muujiyaan musharax aan ahayn ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee waddanka waa tahay inay aqbali doonaan markaasi waxay leeyihiin raila odinga ma taageeri doono waxa uu markaasi ku celcelinayaa in musale mudavadi uu horey usoo garab istaagay kalonzo musyoka weliba raila odinga sidaas awgeedna la xoo- joogoba xilligii siyaasiyiintani ee guudi ay gudi lahaayeen abaalkii loo soo galaan dhegeysano senatorka kakameegaasna
ndiposa hata juzi mmeona kwa mkutano wa oka mmesikia ati technical committee ya oka one kenya alliance inasema kwamba ati 2022 ati kalonzo ndio akuwe flag bearer alafu musali akuwe chini yake hiyo inawezekana kweli sisi tunataka tuwaambie kwamba sisi waluya ndio wengi hatuwezi kuwa kila saa tunasupport watu wengine na mtoto wetu hatumsupport in 2007 wakati msali alikuwa kwa ile kamati ya kofi anan yeye alikubali kalonzo akawa vice president akakubali raila akawa prime minister in 2017 msali alikubali kukampeinia raila kama president kalonzo kama deputy president ni wakati sasa mheshimiwa kalonzo na mheshimiwa raila waregeshe mkono sasa sisi tunawaomba the only formula that we shall accept in one kenya alliance ni kama msalia atapeperusha bendera ya one kenya alliance as the presidential candidate wangapi wanaunga mkono hiyo
hagag codkaasi waa senatarka ismaamulka kakamega keleofas malala waa saaxiibka dhow xulafada dhow ee ninka maanta aanu ka hadlayna musalia mudavadi waxaana markaasi uu leeyahay waa khasab waxaana khasaba in musalia mudavadi uu u tartamo xilka madaxweynenimo isagoo la taageerayo waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal arrimaha seensaanka diiradda ku saarana kaga hadlaynaa muscab daqiiqada yar aynoo soo hartay daqiiqadahaasna waa dabcan laba daqiiqa aynoo soo hartay oo markaasi aan dhegeystayaasha usoo bandhigi doono bal waxyaalaha markaasi baraha bulshada ka taagan facebook iyo sidoo kale twitterka waxyaalaha markaas aadka loo hadalhayo ayaan markaasi la wadaagi doona iyadoo qeybaha kale aan dhegeystayaasha usii bandhigi doono fahanka ee hogaanka idaacadda star f m codka gobolka qoybar iyadoo saaka xiiso fara badan uu leeyahay muscab haddaba iyadoo ay taagan tahay xisbiga a n c iyo sidoo kale dabcan waa maqlaysaa kilosof malala sida hadda hadalkiisa aad ka maqlaysa wuxuu leeyahay dabcan musele mudabadi uma dulqaadan karo wuxuu dabcan usoo dulqaatay waxyaala fara badan sida laba kun toddobadii labada kun toddobiyo tobankii labada kun saddex iyo tobankii iminka wuxuu leeyahay waqtigeeda ama waqtigiisa la joogaa sidii ay markaasi taageero loogu muujin lahaa haddaba iyadoo one kenyana alliance oo ay kaga cararayaan ama sidoo kale leeyihiin haddii loo qaadan waayo inuu markaasi madaxweyne noqdo dabcan madaxweyne ku-xigeen dabcan madaxweyne ayuu ka helayaa xisbiga u d a kula tahay waa su-aasha laisweydiinayo dabcan waa midda arrinta ay doonayaan inay aminkan iminkan ay ka wada shaqeeyaan sidii looga dhaadhicin lahaa xisbiga a n c inuu markaasi madaxweynaha ku-xigeen ay usoo qaataan una soxushaan madaxa xisbiga a n c musele mudabadi haddii haddii markaasi wanwan dhanka siyaasadda ay ka wada gaaraan ama sidoo kale ay ku wada heshiiyaan haddaba dhul gariirka siyaasadeed dhulka waa dhulgariirka siyaasadeed uu sheegayo wuxuuna dabcan oo maqlaysa hadalkiisa masxa wuxuu leeyahay haddii aad markaasi rabtaan aad dabcan dib ugu laabto guryihiina shaashadaha ama telefishinada ka agdheeraana loo socdaa dabcan waxaa hadalka si dadban ugu soctaa madaxa xisbiga o d m raila odinga raila odinga isagana wuu adkeysanaya dhexdu xiranaya wuxuu leeyahay salaadnimo ayaa lagu kala bixi doonaa waana ogaan doontaan waxaana oga reelan doonaa codad fara badan ama kurooyin fara badan yuusufow codka xalay aan dhegeys cod xalay aan isla dhegeysanayaa jiro musaale mudavadi oo rayla eedeen u jeedinaya ku saabsan barasabyada dabcan waa dabcan codkaasi waad maqlaysay aan filaya eedeyntaasi uu u jeedinayay rayla odinga uu ku leeyahay gofanayaasha la kulmayaan ama barasabyadaasi waa kuwa musuq maasuq dabcan laamaha kala duwan ammaanka kala haysan laamaha kala duwan ayaa dowladda kala haysaan uu leeyahay si toos ayuu hadalkaasi u yidhi musale mudavadi dabcan waxa uu leeyahay waxa ay dabcan u qaban karaan xitaa ma lahan wax uu qaban karaa mala leeyahay ilaa iyo soddona lagu tilmaamay taasi waxay taasi waxay caddaynaysaa waa kala dheerida iyo weliba isfaham la-aanta iyo cilaaqaad xumida ka dhexeeya raila odinga iyo weliba ninkan musalia mudavadi ah haddaba maxaa laga filan karaa mudavadi ma waxa uu ku biiri doonaa garabka ruto mise waxa uu la sii joogi doonaa saaxiibadiis isbahaysiga oo ka
waa tahay dhegeystayaal waan dhegeystayaasha fursadda siinayna muscabow bal marka hore aan dhegeystayaasha bal arrimaha baraha bulshada aadka loo hadalhayo oo markaasi qof weliba iminkan uu ka hadlayo uuna ka doonayo baraha bulshada twitterka facebooka twitterka waxaa u dhaafaya muscab bal dhanka facebooka maxaa taagan muscabow ma inkiri kartaa carruur adigaa dhashay dabcan yuusuf qodobkaasi waa qodob aada xasaasi waa dabcan baraha bulshada walow ana xaqiijin karin anaga laakiin waa kii way hadashay oo inka sheekada soo baxday wiilka u dambeysay xalay uu hadlay wuxuu sheegay aniga gabadha ma ogeen inay caruur qabtay inay xaas ahayd marwe ahayd wuxuu sheegay inuusan ka ogeen xitaa gabadha meherkeeda uu dhacay waxay ayada laakiin u sheegtay in ay gabar tahay in weligeed nin ay soo arkeen kadibna dadkiisi dadkeeda loo diray magaalada muqdisho si ay gabadha meherkeeda ila isku meel may joogin marka dambena isku meel bay imaadeen ninkii qaba ayaa soo hadlay wuxuu dhahay meherkaa dhacay gabadhayda waaye xaaskayga waaye waxayna ii haysay sideed cunug saddex ay ga dhinteen shan bay joogtaa gabadha u weyn yuusuf bakada leeg tahay aad iyo aad waa saddex iyo labaatan jir shan iyo labaatan sano inay isqabeen shan iyo labaatan sano ay qabeen marka waa la waa la garan waaye sababta gabadhaasi waxyaalaha ku kalifay qofka caannimada qofka loogu raaco dabcan xitaa waxay dhahdaa qofkan aniga lacag kuma raacin waxaa kuma raacin laakiin waxay leedahay qof waan shukaansan kara waan la hadli karaa su-aasha taal waxaa waaye sidee qof ku shukaansan kartaa iska dhaafa guursasho sidee qof ku shukaansan kartaa adiga oo marwe ah oo xarig kuu xiran yahay andeen usii raacay sideed cunug ayaad dhashay yuusufow walow saddexay dhinteen weliba gabadha waxay sii raacisay may leedahay ninka waagu aniga jarmalku igeenaye ma sweden sweden markuu igeenaye caruurta aniga u waday caruurta asagaa dhalay leedahay aniga u waday ana u keshinaya laakiin aniga imuu qabin waa nin walaalkay ah waa nin ansahansanay leedahay haddana su-aasha taal haddana asagana wuxuu leeyahay gabadha wuxuu leeyahay si baa loogu darsamayo ma saha ma xaaladda ma saxsan uu leeyahay cudurdaar badan buu u sheegaya horta asaga waa ninkii u qabe waxaas wax soconaya maa yuusuf waa lagu darsamay iyo maxaa la dhahaa cudurdaar meeshaas ma jiro maya dabcan hadalkuu la jeeda gabadha waxaa leeyahay waxay inkartay hooyadeed hooyadeed ay inkirtay aabiina waa inkartay caruurteeda
ninkii qabana waa inkartay marka gabadha dee qofku waa garanaysaa haddii mar uu maskaxda waxyaala qaar waxyaala qaar diinta xitaa munaasabka in qofka haddii lagu sameeyo waa la bedeli karaa waa la bedeli karaa ninkan guursaday dabcan wiil dhalinyaro waay aad iyo aad su-aasha lisweydiina waxaa way sidee ayay ku tiri gabar ayaan ahay nin ma soo arkin aad iyo aad sideed cunugayna soo dhashay aad iyo aad isagana wuu arrintaasi indhihiisa kuugu xaqiijin adduunkan uu casriyoobay mascab gabadha qaliin baa gashay baaritaano ee laga yaaba inay samayso waxaa laga yaaba in qaliin ay gashay iminkan qaliimo waxyaala fara badan oo soo baxaan oo gabadha sida yani xitaa hooyada oga soo baxda noqon kartaa oo la dareemi kara la fahmi kara wejiga dabcan laftigiisa qaliin ayaa lagu sameeya oo lasku yareeya dabcan wax waliba wax walba qaliin baa lagu sameeyaa laakiin gabadha waxay leedahay sideed cunug saddex way ka dhinteen shan baa yaa u nool oo gabar weyn weliba ah waxay leedahay gabadha aniga saaxiib baan nahayn hal guri aan ku wada nooleen gabadhaas ay weliba instagramka iga jibisay ama fududaysay in la jabsado waa gawr ayada dhashay ay leedahay waa gurigan wada degneen dabcan waa sheeko cajiib ah hadday soo baxday oo wax weliba banaanka imaadeen si aadana baraha bulshada si aada baraha bulshada loogu hayaa
inkastoo aan xaqiijin karna arrintaas anagu waxa ay tahay meel ay ka imaatay laakiin baraha bulshada wax aad loogu hadalayo qof weliba fakir cajib waxay ku noqotay ama kaag ay ku noqotay kaag ay noqotay aniga waa markii shalay subaxi la ii sheegay waa laiga dhaadhicin waay ilamaa markii dambe sheekadii aan dib u bilaabay ani ilaa xalan la socday haye ilaa saaka ayaa la socday ilaa soo markii dambe gunaanadkeeda ay imaatay banaanka ay soo baxday ninkii gabadha dhallinyarada qabay sheegay wuxuu leeyahay raaligelin baan bixinayaa waa in ninka gabadhii hore qabay inaa cafiyo ma ogeen way igaaday been baa noo sheegtay dad kale xitaa ay wakiilatay ay dhahda aniga niyow reer ma lihi dad ma lihi dad kama soo jeeday xitaa ay wakiishatay muqdisho ayagana waxay leeyihin way soo hadleen oo saakay waxay leeyihiin arrintaas beri baan ka nahay wayna gaaday wayna qaladay cafi musaamax ninkii reerka lahayow
adduun nin joogow wax walba ayaa soo baxaya maalmahan dambe dabcan dhanka iyo baraha bulshadana maalmahan dambe waa lagu waashay waxaa la yidhi kamerada waa lagu waashaa ayaa mogtahay ay leeyihiin maalmaha marka dadkii dhanka twitterka dabcan waxyaalaha maanta sida aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ah waa waxaa ka mid ah wilson airport garoonka wilson airport ayaa leeyahay si ku meel gaara ayaa loo xiray madaxweyne uhuru kenyatta ayaana albaabada isugu laabay ee leeyihiin dabcan dad badan ayaa si aada u hadalhayaa walow warbaahinada ee qodobkan ay qoreen in badankood laakiin waxaa leeyahay wilson airport garoonkaasi si ku meel gaar ah ayaa madaxweyne uhuru kenyatta amar ka soo baxay loogu xiray dabcan kenyaankana waxaa moodaa in halkaasi ay si aada u hadalhayaan waxay leeyihiin maalmahan dambe ama maalmihii lasoo dhaafay waa dadka twitterka isticmaalayo sababaha madaxweyne ku-xigeenka uu nairobi u joogo waxay ahayd garoonka ayaa xirnaa oo diyaarad yareed uu ku bixi jiray jopadi ayaa halkaasi jiyaashay oo garoonka wuu xirnaa marka saas sababtaasi ayuu nairobi kambeynka ugu sameynaya oo nairobi u joogay maalmahan oo nairobi dibadda uu oga bixinaya leyin waxyaabaha sida aadka dhanka iyo twitterka maanta looga hadalhayo sidoo kale ee waxa ay dadka wadalhayaan waa raila odinga iyo weliba een warbixintii dhowaan lasoo saaray ee ku saabsaneed in william ruuto uu hogaaminayo haddii maanta doorashada ee elcelaad Elcelaad.
inuu isaga ku guulaysan lahaa arrintaasi si aad iyadan loo hadalhayaa waxay leeyihiin meeday raila iyo dadaaladii maalmihii ugu dambeysay uu sameynayo
waa tahay dhankaasi twitterka iyo muscaba dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystaan iminkana sheekadii fahamka aan u gudagalno dhegeystayaal Eh, muscaba waxaa jira nin boqor ah haye saaka waa boqor saaka nin boqor baa jiray markaas qasnada waxaa u hayay een, maaliyadda nin baa u hayay ninkii tuhun baa soo galay haye marka wasaaradii ayaa iskugu imaadan waxay dhaheen boqorow een, ninka tuhun baa soo gashay lacagihii waxyaalo qaar ayaa markaas isqaban la oo asaga markaas loogu shakisan yahay haye sheekada baaritaanaha la sameeyey waa la ogaaday marka ninkii inuu lacag xaday Mhm.
waa ninkii qasnadahay lacagta maaliyadda ee boqorka kadib waxaa la ogaaday in waxay dhaheen wasiiradii marka shir wada galeen waxay dhaheen boqor ninka waa inaad casishaa oo shaqada aad ka fijisa aad ka bixisaa boqorka u fikiree wuxuu dhah maya socon mayso waxaas socon mayso haye ninkii waa la qaaday waa loo yeeray maxkamad baa lala aadin Mhm.
qol qolkaad ku jirto ma arkaysa Mhm.
oo shinni buuxdo Mhm.
yaa la dhex dhigay Mhm.
shinnidii baa ninkii ku ah, cuntay qolkii lagu xiray shinnidii baa laba saddex saacadood bay shinnidu cunaysay Mhm.
maxaan ku dhahay saddex saacadood ay cunaysay bay shinnidu cunaysay Mhm.
waxaa laga soo saaray isagoo isla bararay oo dhinaca kala noqday haye
ninkii baa markaasa boqorku waxaa le boqor hadda ninkii wax- shinnidii qolkii baad u gelisay Mhm.
haddana maxaa shirku inoola jiraa waa garta wuxuu dhahay nima casilay Mhm.
haddaan asaga muxuu dhahay aan fiijo nin kale aan keeno Mhm.
ku ka baahan baa imaan doonaa oo eber ka dhigi doonaa wax walbo waa garta ku kaga Mhm.
ku ka daran Mhm.
oo baahan Ah.
yaa imaan doonaa Haya.
eberna ka dhigi doonaa marka wuxuu leeyahy kan
Mhm.
yaa hadda waana tusaale iyo waana qaate kan baa sii hayi doonaa waa ninkii wasiirka maaliyadda ogow Mhm.
oo la sheegay in waxyaalo fara badan sameeyey Mhm.
ninkii guryihii ulaa laga soo iibiyey waxyaalihii lacag yar hal gu- hal gurya loo dhaafay waxaa le adaa haddana wasiirka maaliyadda si ah si- siina hayaysaa ogow waa waa garta ninkii cadaabta la mariyey oo shinida guriga lo- qolka loogu dhexeeray laba saddex saacadood ku dhex jiray Mhm.
kadib markuu soo baxna alle wasiirka maaliyadda adaa weli sii tahay markay weydiiyeen wasiirada waxay boqor maxaa saa u samaysay wuxuu ku kaloo ka baahan oo ka daran ayaa imaan yaa imaano eber ka sii dhigi haddana Mhm.
meel dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan arrinta waa arrin siyaasad ku saabsan dhegeystayaal waa iska caddaa qof walbuu fahmaya maxaad ku fahantay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qaadka telefoonada Mhm.
si Ye- markaas ay uga Yusufow.
qayb qaataan fikirkooda Mhm.
arrintada dhegeystayaal mar musaab kale mar kale dib ugu celay sheekada dhegeystayaasha waxaa jira nin boqor ah kadib qaylidhaana soo yeertay oo wasiirada ay ka qayliyeen waxaa leeyahay wasiir- wasiirka maaliyadda ama wasiirka qasnada ama lacagta lacagtii ayuu markaas wax- waxbaa isqaban laha lacag ayaa markaasi maqan kadib baaritaanaa la sameeyey waa la soo ogaaday wasiirka dabcan boqorka wuxuu dhahay wasiirka ha lagu yeray arrintii baa lagu sheegay wa- wuu iska indhatiray kadib qol baa la geliyey oo shinni ay ka buuxdo shinnidii ayaa cuntay ninkii saddex saacadood ayay shinni cunaysay nin shinnadii cuna waxaa- maxaa kasoo meesha waxaa ka soo baxaya Mhm.
nin bararsan oo xanuunsan markuu ka soo baxay yaa golihii soo dhex fadhiistay wuxuu dhahay ninka daaya waa wasiirka maaliyadda oo ninka haddii ninka lacag xaday si haddana ugu soo celinaysaa wuxuu dhahay ku kaloo ka daran oo baahan yaa imaan intaan dhegeystayaasha u gudagelin sheekadan waxay soo xasuusinaysaa Een, maalin baa waxaa dhacday Aad iyo aad.
ee, isbuucan soo dhaafneed Aad iyo aad.
marka eh, waxaan raacnay baabuur taxi ayaan dalbanay anigoo asxaab kala ahayn Aha.
adii la wiil ay la socdeen Mhm.
u marka waxaan darsanay taxifa uba kan la yidhaahdo way garanayaan eh, dadka reer nairobi Aye.
Eh, nin marka kenyaan ayaa nagu waday darewa lahaa ninkii marka wuxuu yidhi waxaan siyaasaddan soo hadal qaadna marka wuxuu yidhi marka horta siyaasiyiinta Mhm.
waa wada tuugo siyaasiyiinta waa wada tuugo laakiinse waxaa jira ayuu yidhi hilibka neefka markii la qalo dhurwaaga iyo waxa- iyo xo- way kala yihiin ayuu yidhi oo dugaagta kale dugaagta kale neefka way cunaan laakiin lafaha way ka tegaan laakiin dhurwaaga wuxuu sameynaya waraabaha Mhm.
ilamaa lafaha waxa kulli wuu isla cunaya ma fahmaysa waxaan ka wada marka kolley haddii wax aan dooran inuu yidhi Mhm.
kolley lacagtu waa la cuni doonaa Mhm.
waana la dhici doonaa Mhm.
laakiin aan dooranno Mhm.
qofka lafaha inoo soo reebi doono waa tahay oo ina dhegeystayaasha badbaado.
de waad hadlaysa sheekada show dhegeystayaasha u jilicsee
may Eh, bas ayaga u dayna fahankooda hadegdayn
dulduuli miya hadegdayn
wal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan qaadka telefoonada bal fursada un siina dhegeysa wara dhac muscabo oo dhan halo halo star f m halo dhegeyste waa ka xunnahay xigaha waa tahay xigaha kalaan siinayna halo
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaala maxay ku soo celisaa Hmm,
arrintii shanta cunug islaamta ay dhashay waa mahadsan tahay waanu taasi waxay gudubnay ahayd baraha bulshada saaxiib subax wanaagsan wacalaykum asalaam waraxma
isbakad miya soo dhawow magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo wacayso
walaal waa aabbaha nabadda gaarinta county haye fahamkaaga
waxaad iweydiinaysaa miya waxay hadda soo dhigayseen oo maaragtay lugahaaga lafaha iyo waxay ku jabsadaa dabcan eh, boqorka ayaanu ka hadlaynaa waxaa kaaga baxay sheekadaasi
sheekada waa sheeka cusub ani waxaa rabay siyaasadda inaan ka qayb qaato waa mahadsan tahay dib bayaa usoo noqon doontaa Eh, muscab boqor ayaa jiray dhegeystayaasha ay la socdaan inkastoo tii muscab ay naga soo hagashay dhegeystayaal boqor ayaa jiray Mhm.
boqorkii wuxuu qaw- wuxuu qabay wasiirka maaliyadda Mhm.
wasiirka maaliyadda ayaa far soo gashay Mhm.
waxaana loogu xantay in lacag uu lunsado Mhm.
kadib wasiiradii waxay dhe- waxay soo gudbiyeen arrin markaasi lacag inaan luntay Mhm.
wasiir ama boqorkaa dib loogu celiyo waxaa la boqorow lacagtii wasiir wa- lacag ayaa maqan wasiirka maaliyadda ee lagu tuhmaya waa garta wasiirka maaliyadda loo yeeray arrintii ku socdaatay kadib qol baa la geliyey qolkii la geliyey shinni ayaa ka buuxday shinnidii ayaa wasiirka maaliyadda aada u cuntay saddex saacadood uu ku jiray asagoo barbarsanoo xanuunsan buu ka soo baxay meesha kadib kalfadh ayaa laiskugu imaaday wasiirada markaasaa la wasiir een, boqorow ninkii wasiirka maaliyaddan dhex fadhiya maxaa u casilaysa wuxuu dhahay cid casilaysa ama cid shaqada ka tirayso ma lahan maxaa wuxuu dhahay ku kaloo ka daran ya imaanaya oo baahan yaa imaan marka asagaa sii wata hawsha Mhm.
dabcan sheekada way jilacsanta maanta aad iyo aad halo waan kusoo dhaweynaa walaal magaalada mandheera Mhm, mandheera isu baxan isaaq waa mandheera waa lagu fiican yahay inta warqab waa gartay fahamkaaga wallahi fahamka intaan u gudagala waxaan leeyahay horta waxaa waaye waa madaxweyne ku-xigeenka dalka lagala jeedaa sidaan u arkaay haye
waxaa waaye mar baa lagu soo eediyey waxaa waaye inaad waxaa lacagaha isbaa maray hadda qaar waxay dhahaan waxaa waaye lacagta daraadiisa loo bedelay haddana waxaa waaye shacabka soo gurbaantaman ay leeyihin haddana waxaa waaye isbaan dooranaynaa Mhm.
marka an dhinacaas waxaan leeyahay waa garta waa mahadsan tahay wallow aana doonaynaa shaksi abaarno Mhm. bal xigaa kale qadka telefoonkan siino ilaa int- inta kontonka laga gaaraya dhegeystayaal xigaa kale qadka telefoonka asagana furkis- fursadiisa iyo aragtidiisa iyo waaya aragnimadiisa fikirkiisa fahankiisa halo wacalaykum asalaam waraxma
haye waa fiicanna walaal magacaaga inoo sheeg caajaha ilmo abubari waa fiicannahay maasha allah magacaaga intee naga soo wacday
haba jubbe caajaha ilmooga waa gartay caaisha ka waran xaawo jibbe
waa la fiican yahay maasha allah haye sheekada ma soo dhegaysatay waa ka xunnahay halo Waalaikum asalaam waraxma- magacaaga inagu celi
sandaar weyn xeerbeer haye oo kusoo dhaweynaynaa fahamkaaga
dhanka siyaasadda maadaama aan uga- dhanka siyaasadda ummadda aan u qaato mhm
eh, boqorkaan ka soo qaadna uhuru kenyatta haye
eh, ninka marayna mhm oo ilaa xabsi galay oo lasoo hadda oo soo hagaagayna raila odinga ka soo qaadna haye
marka raila sintintu insha allah Mhm.
dhanka ruuta boqor uma hayno ruuta dadana boqor uma hayno waa gartay marka sheekada adigu sidaas ay u fahantay
aniga sidaas aan u fahmay hadalhaynta maanta inay ku jirtin aan facebook la hadalhayana mhm
dhalinyarada faraha kuxitiga galay oo laga saa si wanaagsan waa tahay
halo wacalaykum asalaam waraxma
barqa wanaagsan ayaan idin leeyahay yuusuf iyo saaxiibka wacano wanaagsan waa isaaq oo mombasa kala sodlahayn fahamkaaga isaaq
eh maxaa kaaga baxay sheekada sheekada waxaa iga baxay qofka waxaa waaye oo oo horta boqorka waa uhuru qofka qolka lagu xirana waa raila qofka tuuga laga wadana waa ruto ma garan dabcan qofka qolka lagu xira ayaa tuuga ah haade qofka waxa waaye oo leey waxa waaye kana ku ka daran baa waxa waaye sida waxa waaye noqon doona waxa xoolaha dhici doona Mhm.
waxa waaye waa qayla soo waa ruuta soo hadduu ruuta waxa waaye kursi kursi ku fariisto dalku eber ka dhigaya laga wadaa marka waxaa leedahay loo sii daaya si bataa leedahay
maxaa tiri ani kulli saa- saas saas ma maasanid isaaq maasanid xigaha kale qadka telefoonka star f m halow halow star f m waan ku salaamayaa soo dhow walaal magacaaga
halow daafan waa ku maqlayaa haye magacaaga ii sheeg
walaalow maxamed axmed aa la yidhaahda dalka etoobiyan jooga dhagtulma la yidhaah maxamedow maxaa saaka waa cajisan tahay ma haddaa soo kacday mise shah saaka qareer maad cabin shah maad cabin miya waa cabe walaalo waa yar cajizaysan waa yar hergeysan de walaalo dee show dadka dadka show dhegeystayaasha cajisiga iga ridin bal haye bal bal fikirkaada
markaan gudugada a waxaa laga hadlaa waa haweenka soomaa barnaamijka ma la socotay horta
waa la socda haweenka isqurxuna soomeen suuq oo kuwa la qabiyo kuwa aan la qabin ba maya maya maya cajiskaada ka dareemaya inaa barnaamijka la socodin idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal xigaha kale qadka telefoonka siinaya bal soo dhow walaal magacaaga
bakad suuq wanaagsan saaxib waa xasan isma xarabay xasan ifo xeryahda ifo miya xer Ehe.
haye soo dhowow
fahamka sheekada haddii aan horta sheekada meel yar inay ka qalabsan tahay umaleeyay waa dhanka meesha yar ee iska haysto ee qolka shinada inay tahay oo malaynaa qol lacag ka buuxda ninka in la geliyey oo lacagtii marka wixii tawartiisa uu kasoo qaatay kadibna
kadibna sidaa lagu daayay oo ninkan lacag uu ka dhergeray waxaa la leeyahay iska daaya haddana ku kale haddii la keena haddana intan ka badan buu naga qaaday ha sax saasaan u fahmay mahadsanid eh, xasan ifo oo fikirkiisa waan soo dhaweynayaa saaxiibkaasi aragtidiisa fikirkiisa dhammaan cidda waliba waan soo dhaweynayaa saaxiibayaal Eh, bal laba dhegeystaan siinaa qadka telefoonka xigaha star f m hallow
halo waa ku salaamaya walaal magacaagii xasuusi
waa cumar xagardhere cumar xagar dheere haye
boqorka waa waa madaxweynaha dalka waay haye
hadde ninka madaxweyne ku-xigiisina waa ninka hadda la haya Eh, waa kee
ruto haye
ninka hadda qosdagaal loo soo wadana waxa waaye rayla haye marka waxaa dhihi lahaa aniga ninka tuuga meesha loo dhaaf ha waa kee marka
ruto maxaa ku xaqiijin kartaa aniga xaqiiq umayna taase
yacni eedda wax siyaasadda si hadda isu bedelaysa eedooyin badan iyo farqi isqabsi iyo yacni siyaasadda dhanka loo wareejiyey iyo biyo mareenka biyo xireenka iyo aad baad wixii umaqsan lacag- tahay shukran dhegeystayaasi cumar waa fikirkiisa fahankiisa dhegeystayaal annaga waa ka madax bannaanahay calaykum.
walaal soo dhowo magacaaga
waan dhaway walaal waa idin salaamay waa cabdulhaadi booreel etoobiya iyo xasuusi magacaaga
cabdulhaadi booreel etoobiya soo dhowo waa la soo waa la socotaan firaya fahankaada bal si fiican si fiican niyo aniga haddaan fiiriyo bahasha kan bay u sargaxantahay haddaan fiiriyo waxay ila tahay eh, boqorka horta waa duqan meesha fadhiyo inankii hataa ya
duq inankii hataa huuro waa horta boqorka la sheegay haye
Eh, ninka nimanka hadda ninka tuuga oo xabsiga galay la sheegana waa waa gafanayaalkii raila la kulmay haye
marka waawan ayagaas waxaa laleeyahay iska sii daaya kuwa kuxuna joogdal maxaa jira raila waxaa dhihi jira waxaa la dagaalama musuq iyo dad musuq maarki kale ayaa dhihi jira shalna waxaad la kulmay dad ku eedeysan marka intaa baan ka fahma baasha aad baad umaqsan tahay fikirkiisa xigaha kale qadka telefoonka soox wanaagsan soo dhowo walaal magacaaga
runtu boqorka allo magacaaga magacaagii xasuusi ugaas waa ka xumay dhegeystayaasi xigaha kale qadka telefoonka siinaya goordhow waan soo gebagabanayna dhegeystayaal ee fanka fahanka arrimaheeda waan ka baxaynaa laakiin xigaha qadka telefoonka soox wanaagsan waan ku salaamayaa soo dhowow salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
yuusuf barkaad walaalo waa idin salaama maryam ismaan ilbo مع حليمة
xaleemo waay haa هي حليمة قوري راه فريد باتاي هي بل اسكو داي بل رقب بل وجلعي
walahi ani sheekadan kulayda waa isku cakarin dee mafahmane ها maskaxdayda yar daayar tuujiyo ها
horta sheekad meesarbaalandan mise waa caadi سي ما دو قادو
labada dhinac markaan ka eegaya هي سونو كوب
waan soo koobaya marka maxaa dhihi lahaa ani horta boqorka horta waa bulshada
هي
boqorka waa bulshadaan dhilaa marka dadka lasoo maxaa jira ninka laleeyahay meeshuu fadhiyaa lacag uu xadana waa ninka lasoo doorto ma fahante هي
ninka markaa hadda shanta sano qofka markuu dhamaysto maxaa leeyahay shanta sano ha dhamaysto qofka shi- qolka shinida lagu xiran maxaa shanta sano ma fahamteen marka kadib markuu shanta sano uu dhamaysto haddana maxaa leeyahay qofka aan iskaga ceshin haddana maxaa kii lasoo doorto san u noqonayo maxaa la sameynaya laleeyahay ma fahamteen haye
marka waa tahay gabadh dheer eh, waa- mar hore aan sheegay gabadh dheer waa farid een, eh, alba- cilin bay furtay gabadhaas Mhm, albaab ay furtay Eh, walow albaabka kasii horeeyay ani aan furay markii ugu hore eh, aan aan sheekada bilaabine laakiin dhegeystayaasha hal mar xitaa Eh.
qaabkaas umay dhigin aad iyo aad qaabkaas umay dhigin marka hore marka hore sheekada adaa jilciso waxaa dhahday Mhm.
maanta sheekada waa mid fudud fudud waay musacab hadduu hor gala aragto aad iyo aad haddaa aragto ma socdo ka horbooda bas way fududahay sheekada fududa gabadh laakiin meel yaroo kooban bay ka tahay Waxa ku- shalayna shalayna sidaas ahayd gabadhan waxa qosolka igu dila berina waxaa laga yaabaa inay kaar ku guulaysato Eh, waxaa qosol igu dila xaway aad iyo aad dhegeystayaana soo wacay Aad iyo marka wuxuu yidhi atituuga ha loo daayo hala sii wada hala sii doorto
muscawow Ehe. tuuga hala sii siiyuu yidhi aad iyo aad dhegeystayaashu fahamsan hal dhegeystayaasina mise waan waan ka gudubnaa dabcan waxaan doonayaa sidoo kale qodobka dooda ee maanta miiska inoo saaran Aad aad iyo u aad.
xiisa badan yahay aad iyo aad.
dhegeystayaashan aan fursadda ka siin inay aragtida kusoo dhiibtaan ay doonayaan hal dhegeysta ugu dambeysay aad iyo aad halo
Hello, Xuseen Buurhaw.
waan kusoo dhibaynaa xuseen
Gabadha say sheegtay wey gabadha.
Haye, maxaa sheegtay gabadha Gabadha waxay sheegtay aa shicibka say u qaylinayeen aa u lahaayeen madaxweynaha waa tuug aa
umaa ma doorasho la soo gaar haye
oon aan ku celinay isaga xoogo hadda dhabdee ku kaloo cusuban haddaanan ku keenna meesha tuug tuuga cusuban uu noqoni aa kana yaro dheragsan oo xoogoona ilbaxa aan ku celino haye
gabadhaasa sheekada fur shukran xuseen bulaxaw waa tahay waa maqlaysaa Een, haddaba Mhm.
sheekadu waxaabay kenyaanka hadda is leeyihiin aad iyo aad wuxuu waraabo waay kulli aad iyo aad laakiin kii lafaha soo reebi doono Mhm.
aanu soo xulanno aad iyo aad kii lafaha soo reebi doono aad iyo aad naard meel qowma lahaa la aad iyo dhaho mogtahay aad muscab marka waa fahankaagaasi aan kaga aan kaga gudbino muscabow een, inkastoo waqtigu unahay goordhowna dhegeystayaasha ay maqli doonaan markii toban kar ba- barqanimo Ah, weliga een, ma aragtay nin gabadhii la socday garan waa Garan waa.
naagtiisa gabadhiisa xaaskiisa xaaskiisa mise saaxiibtiisa xaaskiisa Ayuu- way ma- guriga iskala soo baxeen haye gu- waxay isla imaadeen magaalada Mhm.
kadib wuxuu dhahay adiga eh, meelaha iska eh, waan hadhow aan iskugu imaanaynaa Mhm.
Een, meel baan kasoo qabsan gabadhi markaa saaluun bay gashay haye haddii saaluun gashay Mhm. meekab may dhihi doontaa gabadhi bay soo qurxisane makab wax bay wax bay soo marstay haye haddii gabadhi uu ba- uu dhahay waan soo baxay bal soo bax Mhm.
gabadhi uu wacayaa way ishortaagan yihiin way ishortaagan yihin wuu fiirinaya gabadh waxaan taada miyaa uu leey war ee, shaki gabadh nooc kalaa noqoto wuu waca mhm, adigu kuma arkin maxaa war banaankaan taaganahay
mhm, waa u maatay war maxaa kugu dhacay maanta maxaa ku doori mhm.
wuu fiirnaada ahaa ma adiga ahaa shubbuu ka dhahe gaariya isla galeen Mhm.
markuu gaari waxa socda uu fiirin gabadhu fiirin waali waa shak- shakiyaa ku jira shaki baa ku jiraa Mhm.
wuu fiirin Mhm.
wuu fiirin wuu fiirin Mhm.
marka ninkii wadaha ka shaki wuxuu dhahe Mhm.
gabadha ismaail xaaskaada waay Mhm.
aa maxaa nin wuxuu dhihi waan ku wareersana haye ayada miyaa nooc kale miyaa aan sheekada waa iga weyntuula Mhm.
alla hore sheekadan waa iga weyntuula asagana kolay dabaal ayuu ahaa dee waa waa- markaasi u eegtid wuu fahmi lahaa gabadhii dabcan wejiga keliya soo maahan Waxay haddii iska gabadhii beddeshay.
iyada dhan bay isbedeshay Mhm, wejiga dabcan wejiga keliya iska bedeshaan filaya xitaa dharka ay wato way bedeshay gabadha Mhm.
marka gabadha nooc kale noqotay weji nooc kalaa loo yeelay gabadhi haye shub buu ka dhacay bal ka waran gabadhi aad aad wada socoteen oo qabtay xaaskaad ahaa Mhm.
daqiiqadeer kadib markaa isku soo dhaftay ay garan weysay allaha naga haya yuusufow wax kalaan dhehana ma lahan waana macquul adduunkan iminka la joogo Eh.
waxyaalahaasi iyo waxyaalaha kasii daran Waata waa lala kulmayaa aad iyo aad hagaag dhegeystayaal dib aan ugu soo laabano barnaamijka gebagabadii ee aanu ku sisiqeynaa oo warkii barqanimo ayaa ina soo haya ee si guud barnaamijka maanta waxaanu ku qaadaa dhigina uga hadlaynay waa hogaamiyaha dhanka c n c musalia mudavadi oo isagu sheegay in dhowaan uu hadal jeedin doono amaba uu wa- uu ku dhawaaqi doono ah erey kuwaas oo ah in uu saaxadda siyaasadeed ee waddanka gelgeli doono hadalkaasi marka uu sheego dhegeyste waxaanu ku weydiinaynaa amaba qodobka dooda ah maxaa laga filan karaa musalia mudavadi ma waxa uu ku biiri doonaa garabka ruuto mise wuxuu ku sii ama la- wuxuu la sii joogi doonaa saaxiibadiisa isbahaysiga oka ma waxa uu ku biiri doonaa garabka ruuto mise waxa uu la sii joogi doonaa saaxiibadiisa isbahaysiga oka inagu waanu ognahay in cilaaqaadka kala dhexeeya ra-iisul wasaarihii hore waddanka ahna madaxa xisbiga o d m sidoo kalena musharax madaxweynaha waa raila odinga uusan wanaagsanayn dhegeysteyaal saaxiibada ayaan fursad u doonaya inaan u siiyo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada iyo qadadka tooska ay saaxiibada inaga soo wici karaan si ay fikirkooda inala soo wadaagaan waa qodobka maanta aanu barnaamijka si guud ugu qaadaadhigeynay ogana hadleynay waa madaxa xisbiga a n c musaale mudhavadi shacabka ugu baaqi inay dulqaad muujiyaan oo inaan markaasi dhegta u taagaan tallaabo weynna uu qaadi doono saddex iyo labaatanka bisha koowaad go-aankani uu qaadan doono xisbiga uu hogaamiye ayuu mudhavadi waxa uu sheegay inuu gelgeli doona waa saaxadda siyaasadeed ee waddanka waxaa taarikhdaasi la qabanayaa shirweynaha qaran ee wufuudda xisbiga a n c haddaba dhegeysta waxaan ku weydiinaynaa haddaba maxaa laga filan karaa musaale mudhavadi ma waxa uu ku biiri doonaa garabka ruto mise waxa uu la sii joogi doonaa saaxiibadiisa asbaysiga oo ka dhegeystayaasha wicitaanada halo star f m halo star f m ka gudub yuusuf xigaha halo star f m السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة
سهل مصعب يوسف عين سلام مركب ورئيسة أنا kaa qaadnay walaal وسعيد عبد الله ismaamul goboleedka jaran jaba aad baan kusoo dhaweynaa saciidow waa dhaway tahay faal xagga alla lagaa soo dhaweeya dhan gudada horta qabkan diinta waxaa ku jira allah subxaana watacaala unbaan ka warqaba magto haye
hor dhaqankiisa laga ogaan karaa meesha usii jeediyay meesha isku wajahan yahay maxaa kaaga baxay habdhaqankiisa habdhaqankiisan waxaa iga baxay inta badan miiska aan ka dhaawada aan sibiil ka arka ha horta one kenya alliance waa kor waa ka midaysan yihiin balse fasaan golaasee kaca ha waxaas moodaa in ay- ay kala qaybsan yihiin waa garta
Ee, ninkan mudhabadi say ila tahay aakhirkiis waxaadun ku biiri doonaa xisbi isagoo xisbigiisa dhan kenya one kenya alliance kama sii tartanaan doono waa garta allah wacala ma u d a isku biiri doona ma ninkan oo baaba raila amolo odinga isku biiri doona allah waclam Mhm, laakiin xi- isbahaysiga oka kuma sii jirayo isbeysi oka kuma sii jira isilata aragtidayda waa un haday kala qaybsama ku kala qaybsami doonaan horta ninka madaxweynaha ooga calanka ulala doona lama aqaano say ila tahay da soo calanka loo dhiib weeye waxay u badan tahay inay haas labada midka mid ku biiri doono ilmana aha inay mudhafada hadaan meesha sii jooga saciid waa mahadsanta saaxiib saaxiibka ugu dambe warka ka hor barqa wanaagsan السلام عليكم calaykum asalaam waraxma
أصلا داعي زين حق الريف waa kusoo dhaweynaa
أنا waxaan rajaynayaa oka hadda inay ku biiri doonto casabaya oo dhanka raayila ay wadaadi doonaan marka musani hadalka uu qarinaya waxa waaye wadahadalada hoosaa socda saan filaayo asagii raayila raila
aa Mhm. dabcan hadda cilaaqaadkooda ma wanaagsan ayaa leeyahay
maya askana one kenya alliance mutangula clodo iyo mudafadiba saddexdooda ma kala raayaan waa garta dhanka raayila dhanka raayila ayna wada aadayaan waa garta
aa markaa siyaasadii wax bedelka imaanayo ma lahan ruutuna waa insha allah waa mucaarad muskaficaana aad baa mahadsan tahay hal hal shaksi la arkaa inuu ka aado halkaa shaksina waa kanu inuu aado Mhm. wuu mahadsan yahay dhegeystaha si xagar dheer naga soo wacay isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal mar kale warkii barqanimo ayaa soo dhegeysten iminka barnaamijka hogaanka aan dib ugu soo laabanno xaaladda dalka qeybiya ugu dambeeya barnaamijka daqiiqadii ugu dambeeyay ayaanu iminka isla soo gaarnay oo u gudagelaynaa dhegeystayaal kobanna waan u siinaynaa fursadda barnaamijka intaanu soo gabagabeenin qodobka maanta barnaamijka diiradda ku saarinay ama uga soo hadlaynay waxa uu ahaa madaxa xisbiga a n c musalia mudavadi oo markaasi sheegay ku dhowaan ama ka dhawaajiyey in shacabka ay dulqaad muujiyaan oo aynan dhegta u taagaan tallaabo weyn oo uu qaadi doono saddex iyo labaatanka bishan koowaad oo ku beegan axadda soo socota go-aankan uu qaadan doono xisbiga uu hogaamiyo ayuu mudavadi sheegay inuu gelgeli doono saaxadda siyaasadeed ee waddanka haddaba maxaa laga filan karaa mudavadi ma waxa uu ku biiri doonaa garabka ruuto ee lagu xamanayo maalmahan mise waxa uula sii joogi doonaa saaxiibadiisa iminka isku midaysan yihiin ama iskula jiraan isbahaysiga oka eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanada halow star f m alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma Ah, xuseen buuxa oo mandheeri waa kusoo dhaweynaa raadiga iska gaabay fadlan xuseen
dhow daliilku uu sheegaya waxaa weeyaan mhm
waad maqlaysaa de wiilkanaga annaga de dabadhilis ma noqona inay lahayn badiyo waa gartee
afar jeer ayuu dad u taman jiray haa
odaygii wuu ku khasaaray tanajulkiisa haye
marka waxaan u malaynayaa inuu u d a uu geli doono marka ud hadduu galo muxuu ka faa'iidayaa madaxweyne ku-xigeenuu noqonaya waxay leeyihiin madaxweyne ku-xigeen marna inuu is- u noqdo oo ma madaxweyne ku-xigeen uu cid u noqdo
xaaji waraaq ku haya mhm
raila unbay ka hor imaadsiyiin ciddan Waa gartay.
Weye, ma diidana madaxweyne ku-xigeen kale inuu noqdo marka rayla ku xumeen waaye ku xumeyn way ha waa mahadsanta xuseen insha allah saaxiibkaasi waa naga mahad celinayaa fikirkiisa waxuu leeyahay garabka ruuto ka eg musaale mudhafaadi axadda soo socota xigaha halow barqa wanaagsan Hello.
waa kusoo dhaweynayaa Waalaikum.
wacalaykum salaam waraxma
Walaal waa Maxamed Ibrahim Maxamed oo kala soo xiriiraya Tanzania.
waa gartay maxamed barnaamijka u gudagal
Aad aad aad oo aad waan weydiinayay ee mudafadu xamaha.
si wanaagsan
Waxa la leeyahay ee taasda sideeda taasda waa raqiisan garan.
mhm
Ee madaxweynahana waxa moodaa in uu la wado xilowdiga.
Waa gartay. haye
Midkaan dhowr mar uu madaxweynaha soo ahaa in garatay.
mudhafaadi
Ee mudafadu soo maha madaxweynaha soo mar kuma noqon.
madaxweyne ku-xigeen haa
Marka uu leeyahay sanadkaan ama madaxweyne
mhm wuxuu leeyahay ama madaxweyne u noqotaa ma garatay.
waa gartay
Een, ruutuna waa taagan yahay een, een, marka xaaladda ma aqaan say noqon doonto laakiin sanadka waxaa moodaa in raila odinga xigadiisa ay fiican tahay waa gartay mudhafaadi marka waxaa is leedahay muxuu ku biiri doonaa ruuto mise keligii ayaa garab u istaagi doonaa mise isbahaysiga oka ayuu kusii jiraya ninkan wuxuu rabaa inuu keligiis istaago sanadka saan jeclahay sida labada kun iyo saddex iyo tobankii nacam nacam waa mahadsan tahay xigaha ansiyo wicitaanka ku jira asna fikirkiisa haddii uu inoo soo bandhigo ama uu inala wadaago ku saabsan qodobka dooda ee barnaamijka maanta aan uga hadlayno siyaasadda xaaladda dalka barnaamijka waa arrintaasi ku saabsan hadalka dhowaan uu sheegi doono musaale mudhavadi iyo inuu ku biiri doono wax laga filan karo inuu ku biiri doono garabka ruuto oo maalmaha lagu xamanayay inuu saaxiibadiisa la sii joogi doono oo sbaysiga oka iyo waxaa markaasi ay uga dhigan tahay ama u tari doonto william ruto haddii uu ku biiro sidoo kalena waxa ay ka ka tari doonto ama ka gu'i doona dhanka raila odinga ayaanu barnaamijka si guud ugu eegeynaa dhegeystayaal kooban ayaan siinayaa maadaama gabagabadii aanu ku sisiqeyno wax ka yar afar daqiiqo ayaanu haysanaa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada ay saaxiibada naga soo wici karaan si fikradahooda ay noola soo wadaagaan halow star f m wacalaykum salaam waraxma waa kusoo dhaweynayaa codkaad sare u qaad haa
maya waxa leys waxa waaye inuu ku beeri doono maanta xiskan ruto xisbiguu ku biiraya
ruto ruto ruto haye marka hadduu ku biiro xaggaasi muxuu ka faa'iidaya
marka aniga waxaan leys leeyahay wuxuu noqon rabaa madaxweyne ku-xigeyne waxaas maanta dadkaas ku raadin rabaan bes mhm
waxaan saasaan u fikirkeyga aad baa mahadsantahay saaxiib wuu mahadsan yahay dhanka ruto ayuu ku biiri doonaa ayuu leeyahay wuxuuna ka raadsan doonaa madaxweyne ku-xigeen xusuusnow sidoo kale in dhanka gobolka bartamaha dalka la leeyahay labada nin ee raila iyo ruto iyaguna halkaasi ay madaxweyne ku-xigeen ka eegayaan halow star f m
alo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma aad baa naga xumahay qadka ayaa ka go-ay saaxiibkaasi mar kale dib usoo bigsa ayaan leeyahay gabagabadii ayaanu ku sisiqeynaa barnaamijka hogaanka xaaladda dalka ayaad dhageysanaysaan ee aalaba arrimaha siyaasadda ayaanu uga hadalnaa dhegeystayaal saaxiibada ugu da- dambe ee aanu fursadda u siin doono barnaamijka maadaama waqti ama gabagabadii aanu isla soo gaarnama gabagabadii kusii siqeeno haddaba hadalkaasi musale mudavadi uu leeyahay siyaasadda iyo saaxadda siyaasadeed ee dalka ayuu gilgili doonaa maxuu noqon karaa maxaa laga filan karaa ma waxau ku biiri doonaa garabka ruuto ee lagu xamanayo mise waxau la sii joogi doonaa saaxiibadiisa oka halo starife waan kusoo dhaweynayaa magacaaga inoo sheeg halkee joogta cabdinajiib webiganana intee intee ka tirsan tahay waa gartay raadiyahan iska gaabi fikirkaada inoo soo koob waa ka xumahay halo star f m
halo soo dhow walaal magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo wacday soomana jooga degmada balanbala soomana waa kusoo dhaweynaynaa nabad waan dhawahay fikirkaaga
horta hadduu ku biiro eh, william ruto haa horta madaxweyne ku-xigeen uma fadhiyo waa gartay
ooygan waktigaasi jooga lama taagno haye oo ruto asaga madaxweyne ku-xigeen bartamaha waddanka buu kasoo qaadan rabaa waa gartay
marka hadda wax hadda miisaanada weyn ugu kordhinna ma jirto mhm
oo hadda meesha uu geenna ma jirto mhm
Eh, madaxweyne ku-xigeen anta ila tahay meesha kama heli doono marka waddada kale u furan maxay tahay halo waa ka xumahay saaxiibkaasi waxaa moodaa in hawada ay ka xumaatay amaba asmaqli waanay uu ku mahadsan yahay balse fikirkiisa eh, qaab wanaagsan uu asna fikirkiisa inoola soo wadaagay waan uga mahad celinayaa waxa uu leeyahay een, ruuto waxa uu kama faa'iidi ma lahan oo madaxweyne ku-xigeen kama helaa dhegeystaha ugu dambe halo
salaamaalaikum wacalaykum salaam waraxma
waxaa weeye horta magacaaga inoo sheeg marka hore walaal
waa cabdullaahi dhamadheere jooga haye cabdulaahi fikirkaaga inoo soo koob
midabka waxaa weeye horta ruuso horta dhinaca mount kenya uu ka- uu madaxweyne ku-xigeen oo ka soo reefinayo gowdhe waa gartay
marka mudhabadhina kolley in wasiirnimi wax la siima ogihi Mm,
kolley asigana hadda waa wuxuu ku khasban yahay inuu saacadkii william ruuto inuu raaco haye
marka dee siyaasadda say u socoto ilaahay aa garanaa mogta aha
keenayn marka saasaan rajaynaa aniga kolley siday ila mahadsan tahay dhegeysta ugu dambe fursadda barnaamijka hoggaanka xaaladda dalkan uu u siiyo fursadda ayuu ahaa saaxiibkaasi waan uga mahadcelinayaa fikirkiisa iyo qaabka wanaagsan ee barnaamijka hoosoo qayb qaatay si guud iyaguna saaxiibada dhegeystayaasha dhegta nugu soo hayay waa toddobadii iyo barkii subaxnimo laga soo bilaabo oo xubintii wargeysadaa soo dhegeysteen ilaa iminka oo gabagabadii barnaamijka aanu isla soo gaarnay waanu idinkaga mahadcelinayaa dhegeystayaal si guud barnaamijka arrimaha markaasi ama xaaladda dalka ayaan uga hadlaynay si wada jira muscab iyo weliba bakat ayaa idiin daadihinayay berri hadduu eeba yaraado ayaan dib u kulmi doonaa iminka barnaamijka madasha ee qisooyinka ayaad dhegeysan doontaan iyo yuusuf gaas intaasi ka hor waxaan idin leenahay sidaasi iyo nabadgelyo